dadweynu kaskooda iyo maankiyo habfilmeen dadweynu kaskooda iyo maankiyo kartiyo awoodood haysu keensadeen kalsooni halla gaariyo kalkacayl walaalaha soomaaliya sugeen ha kulmeen dadweyni muddo dheerkadeedna ha kordhiyo wanaagu kullibaa israaceen ha kulmeen dadweynu kaskooda iyo maankiyo ha kulmeen dadweynu kaskooda iyo maankiyo kartiyo awoodood haysu keensadeen kalsooni halla gaariyo kalkacayl walaalaha soomaaliya sugeen ha kulmeen dadweyni muddo dheerkadeedna ha kulmeen dadweyni muddo dheerkadeedna ha kordhiyo wanaagu kullibaa israaceen ha kulmeen dadweynu kaskooda iyo maankiyo ha kulmeen dadweynu kaskooda iyo maankiyo
annaga keligan waa nugu filnaan waaye cilmigan waxaas dhahnay fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun bal adinkana waxay aad ka ogtihiin inaad xog naga siisaan adinkaa bulshadina ku dhex jira shaqadina ku jira baahiyahana dareemi kara marka maanta ujeeddadeenna waxaa waaye inaan idin dhegaysanno sharciga waxaan isleeyahay wuu idinsoo gaaray waana nilii soo diray sida naloo sheegay marka inaad wixii aad ka soo fahanteen iyo wixii awalba maskaxdiina ka guuxaayay iyo wixii aad nugu daraysaan oo fikir ah inaad nugu dartaan annagana kadib aan sharcigii ku darno wixii aad nugu soo kordhisaan meeshaan waxaa jooga maanta oo nagala qaybgalaayo wasaaraddii iyada naftirkeeda keentay brograamka wasaaradda waxbarashada dalka annagoo baarlamaankii ka soconno maamul goboleedyada oo guddiyada arrimaha bulshada quseeya iyagana jaamacadihii civil society-ga oo aan hadda guddoomiyaha u jeedo machadyadii kala duwanaa ee dalka oo waxbarashada iyagana qaabilsanaa dalladihii waxbarashada ayagana inta badan ka soo shaqaynaya waxbarashadan maanta heerka ay joogtana ilaahay ka sokow gacmahoodu meeshaan soo gaarsiisay marka qayb qaybaan dadka u qaadan doonaa qayb kastana fikirkooday soo gudbin doonaan ayagoo marka faloorkaas la siinaayo waxaan rabnaa marka brograamka inaan si toosa u gudagalno haddii ay jiraan dad aan ka tegay oo meeshaan ku qoran dabcan hadhowti qayb qaybaan u taaban doonaa qof kastana waa dhegaysan doonaa hadduu ilaah yidhaahda maanta inta badan waa dhegaysi waxaa idinku jira inaan dhegaysano waxaan rabaa hadda guddiga inaan ku wareejiyo maxamed cabdulaahi shariif oo ah khabiir isaga naftirkiisa expert waxbarashada ah dadkii waxbarashadan ka soo shaqeeyey mugdiga ka soo bixiyeyna qayb ka ah in uu bal noo dulmaro waxbarashada iyo ahmiyadda ay leedahay
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله marka hore السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wasiir ku-xigeenka tacliinta oo hadda wasaaraddaas masalaysa iyo agaasimaha guud tacliinta sare ama kusimaha agaasimaha guud dabcan guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ahna qofka hadda tiimkayga madaxda u ah xildhibaan cadnaan dhammaan wujuuhdan sharafta leh cilmiga iyo khayrka ka buuxa ee hawshoodu ay wanaagsan tahay iyo xirfadoodii mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idinkaga mahadcelinaynaa ka soo qiibgalkan xafladdan ama kulankan dhegaysiga ra'yigiinni ah haddii xeer ahamiyad iyo qiimo uu leeyahay bulshada u leeyahay mustaqbal dadka hadda jooga iyo mustaqbalkaba u leeyahay waa xeerka tacliinta oo ubadkeenii kuwa hadda jooga iyo kuwa soo socdaba mustaqbalkoodii iyo maskaxdoodii wixii la gelin lahaa xeerin xeerinhaya ama sharciyaynhaya haddii si kale loo dhaho weliba iyadoo duruufta soomaaliya ay ku sugan tahay la garanahayo xeer mideeyo ah xeer jiheeye ah xeer tusaalaynhaya xeer abuurahaya wadaniyadda iyo islaamnimada iyo dhaqanka abuurahaya xeer deganaanshaha iyo nabadgelyada guud ka qayb qaadanhaya marka waxaan rajaynahayaa wixii aragti oo idinku jira iyo mulaaxado aad ka dareenteen xeerkan markaad akhriseen inaydan waxba hakranin oo maxaanku idhaahdaa si bulshadii adinkoo mailahaya aan maxaanku idhahdaa ugu biirino xeerkan waxaan rajaynayaa in aan runtii maskaxdeennii wada shiilno aan helno waa ma raba inaan ku dheeraado keli ah inaan idinku soo dhowayno inaan maxaanku idhaahdaa idinka codsano inaad gacan nagu siisaan xeer tacliimeed oo hadda iyo mustaqbalkaba maxaanku idhaahdaa aasaas u dhigahaya tacliin hoose iyo mid sare maxaanku idhaahdaa jihaynhaya in maxaanku idhaahdaa xeerkaas inaad gacan nagu siisanay ahayd marka aniga intaas ayaan kaga baxaya wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waxaa weeyaan xildhibaan cabdinaan
bismi illaah eh, wasiirka oo ku-xigeenka ee waxbarashada agaasimaha eh, dhammaan mas- dhammaan mas-uuliyiinta asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu Eh, sharaf weyn ay noo tahay maanta eh, xalqadan aadka u muhiimka badan ee looga hadlayo sharci muhiim oo ah eh, waxbarashada inaan iskugu nimaano Eh, waa idin soo dhaweyneynaa aada idiin soo dhaweyneynaa idinkana fikirka idinku jira dhammaan si saraaxo ah noogu soo gudbiya annaga in badan aan kasoo shaqeynay idinkana fikirkiina dhegeysanayna insha allah aad baan idin salaamaya
بسم الله waa waa mahadsan yihiin guddiga Eh, hilmaam hadal kuma jiro Eh, programkan waxaa noo qabanayso eh, hay-addan eh, us aid oo iyadana ku mahadsan inay programkan na- nala daadihiso waxaan rabaa inaan markaan wasaaradda ku wareejiyo eh, wasiir nuura eh, iyo tiimkeeda sharcigan iyo meesha uu soo maray iyo eh, iyo meesha uu hadda uu uu maraayo intaba ay briefing nooga siiyaan
Um, waxaan salaamayaa eh, ummadda soomaaliyeed ee maanta halkan isugu timiday dhammaantiin anoon kala qaadqaadaynin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Eh, aniga magacayga waxaa la yidhaha nuuriye aadan ciise waxaan ahay wasiir ku-xigeenka waxbarashada Em, nasiib wanaag guddida halkan fadhidana waan ka tirsanaa Em, marka boggan wax badan baan ku ogaa haddii aan dib ugu laabto jamhuuriyadda dimuqraadiga ee federaalka soomaaliya waxyaabaha ay fikirkeedu ahaa ama maxay hayto aad ugu cuslaa waxaa ka mida in waxbarashada eh, sal fiican loo dhigo sharcigan maanta ina hor yaalla waa sharci waxa weeyaan muhiimadduu leeyahay aad wada garanaysaan anigoo arkaya dadka halkan fadhiya oo u badan maxay haytay khubradii soomaaliya waxaan rajaynayaa inaan maanta haddii la haydhaa aan arrintaa ka- aad ka wada shaqayno Een, waxa weeyaan haddii aynay ummadi lahayn ee higsi dheer oo waxbarashada ah fakri lagama koro een, noloshu waad garanaysaa nolol wanaagsan de lama helo wax walba waxbarashadaa baysu ah annagoo taa ka guurayna ayaa wasaaradda waxbarashadu ay ku mash- ay maxay haytay een, ka shaqaysay een, sharcigan waxbarashada juhdi fara badan baa la geliyey inagood ogtihiin in waxbarashadana soddonkii sano inkastoo dad fara badan u kaceen oo waxbarashada maxay haytay gacanta ay ku hayeen dad shiciba ilaaha khayr ha siiyo haddana inaynu lahaano mabda iyo shuruuc qoran oo la raaco oo la tix raaco oo kor loogu sii qaaday waxbarashadeenna ayaa khubrada halkan joogta iyo khubro kaloo inaga maqanba ay ka shaqeeyeen anugu ma raba hadalka inaan ku dheeraado een, qoraalka waxbaan ka ogaa dadka ka shaqeeyaan ka mid ahaa iminkana wasaaraddan joogaa waxaan jecelahay inaan ku wareejiyo een, khubaradeeda halkan fadhida oo ay ka sheekeeyaan buga wax ee, wax si jaran looga sheekeeyaan idinkana waxaan rajaynayaa maadaama uu yahay een, sharcigani sharciga maxay tahay caruurteenna iyo dalkeennaba hogaaminaya oo higsi dheer aan ka tiigsanayno inaynu lahaano shuruucina la hogaa muhiim bay tahay idinkana waxaa saaka xaafadihiina aad uga soo kala hadeen waa intaase wax kale maaha waxaan jecelahay inaad si fiiralo u eegtaan aan buuggaas ka dhammayno si aan baarlamaka u geyno oo halkaa ka riixina haddii lahayda asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
bismi illahi raxmaan raxiim Eh, wasiiradda aaday u mahadsan tahay Eh, guddiga adeega bulshada ee baarlamaanka eh, iyo dhammaan kasoo qaybgalayaasha aadaa u mahadsan tihiin Eh, doorkan maanta waxaan u fadhinaa kolley sharci marka la dejinaayo ama ummad lagu dhaqaayo ummadda eh, in hoos loo soo dejintaan la yidhi sharciga waa ku qasban tihiin marka annaga hadda doorkeena hadda waxaan sheegi doonaa insha allah ee, heerarkuu soo maray sharcigan iyo waqtiyadii dheereed uu soo maray marka waxaa nala jooga ee, expert oo xagga maarata siyaasadaha ah ustaas cabdulaahi cabdi cumar falyatafadal
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آه، waxay runta aniga ii tahay sharaf آه، mar labaad inaan ku soo laabto آه، sharcigan kadaata bilowgiisii oo aan qayb ka ahaa hadda markii haddana uu soo dhammaaday saddex boqol iyo lixdan digri oo noqotay meeshii uu ku ku meelmari lahaa آه، inaan idinla soo idinla soo fadhiisto waxay haddaan dul maro sharcigan sharcigan wuxuu ku salaysan yahay sharcigii dowladdii jamhuuriyadda dimuqraatiga soomaaliya ee la sameeyey siddeetan iyo lixdii yaa asaas u ah len adigu meel cidla a sharci kama bilaabi kartay sharcigaasaa asaas u ahaa Ee, isagaa lagu dul shaqeeyey oo si soomaalida dowladnimadeeda cusub iyo nidaamkeeda qaab maamulaadkeeda cusub ee, ula falgalo yaa lagu dul shaqeeyey Ee, sharcigaas ee, qabi qoraalkiisii ugu horreeyey waxaa la bilaabay bishii august labada kun iyo saddex iyo tobankii baa la bilaabay oo qoraalku wuxuu socday oo wasaaradda dhexdeeda uu ka shaqaynayay ilaa iyo bishii november dhammaadkeedii labada kun saddex iyo tobankii december ilaa iyo bishii april oo labada kun iyo afar iyo tobankii waxaa lagu jiray wadatashiyaal la mariyey ee, qaybo kala duwan oo bulshada ah loogu yeeray jaamacadaha loogu yeeray dalladaha eh, loogu yeeray dugsiyada gaarka aheen ka madax bannaan dalladaha loogu yeeray waalidiinta bulshada rayidka ah ilaa saddex eh, wadatashi ayaa la sameeyey oo lagu qabtay jaziira lagu qabtay peace hotel eh, lagu qabtay meesha la yidhaahdo een, eh, dayax hotel saddexdaas eh, wadatashi baa la sameeyey oo kala duwanaa dadka arrintu ay khusayso badankooda oo aan ku faraxsanay maanta dadkii ka soo qayb galay sharcigan qoritaankiisa iyo dib u dib u eegiddiisa inay hadda qaarkood ay hor fadhiyaan oo ay hadda halkan soo fadhiyaan ayaa la soo sameeyey bishii may baa markii shirkii ugu dambeeyey oo ansixinta aan ugu magac darray ansixin waxaan ka wadnaa dhanka yaga annaga marka la fiiriyo lagu qabtay hotel jaziira oo wasiirkii markaa joogay wasiir guraase ee, ilaa afar wasiir oo kale xildhibaano iyo intii markii hore kasoo qaybgelaysay ay isugu yimaadeen halka ayaa gacanta lagu saaray nuskhadii ugu dambeysay oo lagu wareejiyey wasiirka maalintaa wixii ka dambeeyey Ee, waxaa marka dhacday markaas oo isla isla wakhtigaas ee, tiilay arrin ah in wasaaradihii la kala saaray markii ansixinta la sameeyey ka bacdi yaa wasaaraddii waxbarashada oo markeedii hore ahayd agaasin waxbarasho waxay isu waxay u kala dhambalantay laba wasaaradood wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare Ee, marka qoladii wasaaradda ta- tacliinta sare qaybtoodiiba marka sharciga ka goosteenoo ay la tageen dib u fiirin cusub ayay ku sameeyeen way way aad bay haddana usii tafatireen oo ay uga- uga s- shaqeeyeen Ee, kadib haddana wasaaraddii waa la isku soo celiyey Ee, markii haddana bilowgii labada kun iyo toddobiyo tobankii Ee, sharcigii haddana mar labaad yaa la isku soo daray oo hal bog ee, la soo geliyey bishii agost labada kun iyo toddobiyo tobankii baa marka haddana mar labaad waxaa loo dhiibay wasiirkii cusbaa wasiir cabdiraxmaan isaguna waxaan filayaa bishaas ama bishii ku xigta sebtembar midkood ayuu golaha baarlamaanka ama golaha shacabka uu la wadaagay intaa wixii ka dambeeyey marka annaga waxaan kaga harnay isagoo golaha shacabka dhex fadhiya haddana alxamdulilah waxay noo tahay sharaf aadna waan ugu faraxsannahay in uu ka soo baxay halkii uu ku jiray oo hadda uu ku dhow yahay wakhtigii ee, la la ansixin lahaa haddana aan u fadhino inaan wixii aan ka bedeli lahayn aan ka bedelno waadna mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم اجمعين طبعا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ee runtii waan ku faraxsanahay maanta in ee, aqoon-yahanada meesha fadhiyo ay mar labaad ku soo noqoto qaarkood ay ka qayb galeen marka waxaan kula dardaarmi lahaa wixii shalay naga baxsaday oo nadaafadeed nagu dhaafay maanta inaysana dhaafin oo la soxo wixii meesha ka khaldan ama ka bedelan markan qaabka fiiriyo maanta waxaan isleeyahay waa chance sidii hore waa ka duwantay xoogaa Ee, sida baarlamaanka guddiga ay soo sameeyeen oo dadkii loo soo diray muxuu ahaa ee, sharciga loo soo diray lasoo akhriyey saan rajaynayo ee, lasoo diyaariyey comments marka waxaan jeclahay bal maanta inaan fursaddaas ka faa'iidaysano barnaamijkii maalinta hore dhowr mar sidaada uu noo sheegay doctor cabdalla la tashiyo waa lasoo sameeyey kulligood laakiin hadda maanta waa gebagabadii marka bal wixii ugu dambeeyey in lasoo lasoo bandhigo marka wixii ka maqan hadday jiraan la soo sheego wax aan munaasab ahayn oo ku jira hadday jiraan laga saaro wax la bedelaya hadday jiraan laga saaro kulli bal qodobada saas loo kala saaro lasoo si juhdi badan la geliyo waqtina waana la siiyey maanta say ila tahay marka waxaan rajeynaya insha allah inaan inaan fadhigaan ku guulaysan doono maanta wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
Ah, wasaaradda waa uga mahadcelinayaa briefinka ay naga siisay sharciga eh, iyo meesha uu soo maray iyo inaadba qayb ka aheedeen eh, adinka naftirkiina Eh, waa uga mahadcelinayaa iyagana inay dadaal intaas la eg ay ku bixiyaan sharcigan oo muhiimadiisa iska leh Eh, waxaan rabaa haddana inaan eh, siiyo eh, kelmadooda ama fikirkooda eh, wakiilada maamul goboleedyada oo hirshabeelle iyo jubbaland oo sida la ii sheegay isku dhinac fadhiya marka maadaama ay iyagu isku dhow yihiin ayagan ku hormaraya hadduu ilaah yidhaahdo ayagu mikrofoonadu ha ha isu dhiibaan marka eh, in ayagana wixii ay fikir ah ay nagu kordhinayaan oo sharcigan inay soo gudbiyaan
Eh, bismi illahi raxmaan raxiim Eh, shir guddoonka eh, shirkan sharafta leh ee waxbarashada iyo xeerkeeda qiimeynaya eh, wasaaradda waxbarashada iyo xubnaha ka socda iyo dhammaan kasoo qaybgalayaasha shirka waxaan idin leeyahay asalaamu ullahi calaykum waraxmatu wabarakaatu Eh, salaan kadib eh, magacayga waa maxamed cabdinaasir ee guddoomiye ku-xigeenka guddiga arrimaha bulshada oo baarlamaanka jubbaland Eh, runtii waan soo dhoweyneynaa eh, waana ku faraxsannahay in waddankan oo in badan isgarab yaac ahaa oo manaahijta yaman iyo laga keeno iyo qadar lagu dhigayey qof kasta oo dugsi furanayay inkastoo dadaalba ahaydoo xilligaa qofku inuu dugsi furaaba ay dadaal ahayd iyo iyo taakarooni haddana qof waliba manhaj uu jeebka iskaga wato uu meeshuu rabo wax kaga furayay inuu meel la isugu yimaado iyo xeer wax haga yeesho iyo wax lagu saleeyo waxbarashada la dhiganayo iyo wax lagu kala garto qofku maadooyinka uu qaataay inay maadooyin waddankan qancin kara yihiin inuu yeesho waan ku faraxsannahay waxaan ku faraxsannahay in haddii qof waliba iska odhan jiray dhakhtar baan ahay intuu hal sano waxbarto ay yeelato mabaadii' la iska rabo iyo maadooyin uu qofku kolkuu intaasoo maado qaato konton maado qaato ama toddobaatan qaato ama boqol qaato ama shan simister qaato ama wax la xadido inay yeelato oo hadhow deedna ay wasaaraddu qofkii xataa waddan kale wax ka soo bartay qiimayn karta inuu manhajkii loogu talagalay ama nidaamkii loogu talagalay inuu soo gaadhay iyo inuu ka hooseeyo uu u baahan yahay waxaa jira waddamada qaarkood kolkuu ruuxu waddan kale wax ka soo barto maadooyin kalea lagu sii kallifaa inuu qaato sababta standardkii hadduu hoos uga dhaco waayo inuu waddankani yeesho meel loogu soo hagaago marka aad iyo aad aan ugu faraxsannahay waxaa kaloon dhiiri gelinaynaa in uu waddanka manhajkiisa ama muxuu ahaa waxbarashadiisu ama xeerka aqooneed ee waddanka loo dejinayaa inuu noqdo mid loo wada dhan yahay oo dhammaan sida hadda loogu fadhiyo oo kale loogala wada tashaday muxuu ahaa wasaaradaha waxbarashada ee stateyada iyo muxuu ahaa cid kasta oo wax ku soo kordhin karta maxaa yeelay sababta waddanka federaalka looga dhigay waxa weeyaan in adeegga ugu badanee la dhaadhicin karana la dhaadhiciyo talada ugu badanee la wadaagi karana la wadaajiyo oo uu noqdo wax loo dhan yahay oo shacabka gees ilaa gees qancin kara marka waxyaabaha halbeegga ugu macnahasan waxaa ka mid a laydhaha ama ugu wanaagsan in tayada ugu badan ee la baran karana ardayga la baro sida ugu fudud ee lagu baasin karana lagu baasiyo sababtaa qof la rabo inuu dadka ka hadha ma jiro haddii fasalka sideedaadka ardaydu ku daadato oo ka lixaadka ku daadato waa dadkii oo dib u noqonaya saas awgeed in badanoo bulshada waxay ka gudbeen in la yidhaahdo ardaydii fasalka afraad ahayd boqolkiiba labaatan baa dhacay oo xaggee u kicay hadday ummadda ka hadhaan oo kuwii sideedaadkii boqolkiiba labaatan baa ku dhacday oo xaggee u kacayaan hadhow soo tuug noqon maayaan in ay noqoto waxbarashadu mid dadka korinaysa ee ayna magaceedii uuni meesha oolin waa mahadsantihiin aad baan u soo dhowaynaynaa waxaan rabnaa inay waxbarashadu noqoto mid laga wada qayb qaato ku habboon xilliga aynu joogno oo ummadda soomaaliyeed ay dhammaanteed waxbarasho u baahan tahay ku weyn iyo ku yarba oo waddankan markii uu dib u dhacay dadkiisu dib bay u dhaceen xataa kuwa waxbartay waxbarashadii iyadoo waxay ku jirtaa uun muxuu ahaa qalfoofahe aan qofka ficilkiisa ka turjumi karin bay ku jirtaa akhyaarta ka soo qayb gashay iyo guddoonku waa salaaman yihiin mar labaad waxaan soo dhowaynaynaa in ay noqoto waxbarashadu mid si fiican looga baaraandegay dadka ay husaysay wax ku soo kordhin kara oo dhan inbut muhiima laga qaatay waa mahadsantihiin
bismi illahi raxmaan raxiim cabdiwaaxid maxamed xuseen xogayaha guud ee baarlamaanka hirshabelle guddiga waxbarashada guddiga arrimaha bulshada golaha shacabka aqalka sare intii ka joogta wakiilada maamul goboleedyada dhammaan iyo bahda waxbarashada qaybaheeda kala duwan waxaana ku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu runtii farxad weynay noo tahay inaan ka soo qayb galno shirkan looga hadlayo oo ay ku midaysan yihiin bahdii waxbarashada hadday ahaan lahayd guddiyadii iyo baarlamaankii xeerdejinta iyo hay-adihii dalladihii u xilsaarnaa waxbarashada dhammaan yacnii farxaday noo tahay annaga hirshabelle haddaan inaan ka soo qayb galno runtii fikirkeenna ku aadan xeerkanna waxaan leenahay waa fikir runtii aad iyo aad xeerkan waa xeer aad iyo aad muhiim u ah waxbarashada dalkana wax badan ka qabanayo xabacsanaan badan baa ka jirtay waxbarashada Ee, waxaa burburkii ku badnaa dalka waxbarashada gaarka loo leeyahay Ee, runtii in hadda la dejiyo xeer ay ku midaysan yihiin maaragtay bahdii waxbarashada ay ka tala dhiibanayaan nidaam iyo shuruudo loo dejiyo waxbarashada heerarkeeda kala duwan runtii waxay wanaag weyn u tahay oy horumar u tahay ubadka soomaaliyeed haddii dalka waxbarashada laga hagaajiyo sharci iyo nidaam adagna loo yeelo dalku meelaha laga hormariya ayay aasaas u tahay Ee, ka fikir ahaan marka waxaan leenahay annaga sharciga waa muhiim runtii soo jeedinada iyo su-aalaha iyo dooda marka la galana dhinaceenaan ka dhiiban doonaa wixii fikiraan hayno insha allah aadaa umahadsantihin
bismillaah waa waa mahadsan yihiin waxaan rabaa haddana inaan kusoo wareejiyo eh, tiimkan kaleeto oo galmudug iyo mm, koonfur galbeed saad weste
بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وسير كحجانك وسير كحجانك وسارة وحبرشدة يتعلين تسرع أقاسم ياشا برلمان كلبدا قال جودة أرمها برشدة لما المسؤولين تكسوا قيب الشيء شرعي كان waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa xildhibaan firdowse yuusuf ciid guddoomiye ku-xigeenka guddiga arrimaha bulshada baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug waxaanu soo dhoweynaynaa ansixinta een, sharciga waxbarashada ansixinta ayaana odhanay een, la tashiga eh, wasaara- baalka anshax- een, xeerka waxbarashada Een, run ahaantii waxaa bulsho ka hormadhaa ama dal iyo dadba ama ay ku dibdhacaan oo asaagood uga haraan ama horumar lagu gaaraayo higsiga loo baahan yahay waa waxbarasho waxaa la odhan karaa waa tiirka koowaad ee la higsan karo horumar lagu hirsan karo lagu higsan karo sida aan la soconnaba een, dalku halaagii uu soo maray iyo burburkii een, dibadhicii dowladda dhexe ba- ee, dhexe oo soomaaliya marka ay fursadda ee, dhexda ka baxday waxyaabihii ugu badnaa ee la odhan kara way halligmeen waxaa kow ka ahaa waxbarashada sida aan la soconnaba inkastoo ay siira dhaantay waddanku markuu burburay waxaa bilowday een, ganacsiyo si barayfada loo leeyahay kuwaasoo manhaajiyo meelo ka kala duwan laga soo waariday mararka qaarkoodna ay xayeysiinba ku samayn jireen dadka ay ka- waxbarashadaas markaas een, isku dayay Een, iskuulkaas waxaa lagu dhigtaa curriculum kenya een, qatar yeman meelahaas camal oo kaleeto isla markaasna waxaa la odhan karaa waxaa laga dhaxlay dhibaatada dalka haysata iyo jiilkii soddonkaa sano wax soo bartay inba wadaniyadu ku yadhahay ee waxa dalkoodu yahay iyo dhadhanka uu leeyahay aysan garanayninba isla markaana la odhan karo waxyaabaha een, sida een, dhaqamada aysan soomaali diin iyo dhaqanba aysan u lahayn sida argagixisada waxyaabaha lamidka ah inna la kaga soo waarido meelo kaleeto ilmaheennina waxyaabo kaleeto laga dhaadhacsiiyo laguna soo koriyo lagu ababiyo Een, run ahaantii xeerkani een, isku daygiisa dhowrka sano soo socday aad buu muhiimad ugu yahay in sharci midaysan oo la isku raacsan yahay oo asal iyo hiddo iyo maxaan ku dhahayeeto meelo badan laga furshay annaguna aan leenahay in ay hesho dhammaan soomaali weyn meel ay joogtaba sidoo kaleeto baayaha waxbarasho oo dhammaan soomaaliya ka jira oo la odhan karo boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waa iskuulla barayfad ah oo tuti fee iyo lacag ku baxa in la helo sida xeerkaanu qodayo qodobka soddonaad iyo ku- koob iyo soddonaadba in la helo qof kasta oo muwaadin soomaaliyeed inuu waxbarasho helo sidaanu la soconnaba markii af soomaaliga la sameeyey kun iyo sagaal boqol labaatan iyo labadii een, ugu dambeyn kun iyo soddo- kun iyo sagaal boqol toddobaatan iyo afar dhammaan soomaaliya waxaa laga hirgeliyey miyi iyo magaalaba in la gaarsiiyo tacliintii iyo waxbarashadii markaa jidho qof kastan uu af- uu furtiisa u qori karo hooyo sidaanu la soconnaba inta magaalo joogta oo wax yar ah oo heli kadha markaa fiiga iska bixin kadha maahane Een, dadka miyiga jooga ma ay helaan waxbarasho ku filan waxbarasho maba ay helaan baa la oran karaa kuwa magaalada joogaana waxbarasho kuwada filan ma wada helaan waxay helaan waxbarasho Een, qofkii markaa iska bixin karaa deegaan kasta oo soomaaliya ku yaalla markii boqol iyo konton ilmaha ay dugsi aadaan boqol iyo konton boqolkiiba kontonka kaleeto waxa waaye waxay la gataata dhacayaan nolosha mana awoodaan fiiga iskuulka inay iska bixiyaan isla markaana waa in sharcigaanu hirgeliyo fikradda aan ku darsanaynaa waxay tahay in qof kasta oo muwaadin oo soomaaliyeed ilmo kasta oo muwaadin oo soomaaliyeed inuu aqoon helo ku filan Een, intaa haddaan uga soo haro een, baahiyaha waxbarasho sidoo kale waxaan ku darsanayaa ayaguna sidoo kale in ilaa xad la badiyo dugsiyaasha la- wax lagu barayo dadka waaweyn weliba haweenkan oran lahaa hooyooyinka oo kaleeto soddonkaas sanato gabadhii dhalatay oo hooyo noqotay inteeda badan waxay u badan yihiin in boqolkiiba afartan ama boqolkiiba konton wax ka yar ay wax barteen inta kale tan ayagoo xilligaas jahl- dhibaatada iyo qaxootiga iyo dhibaatada iyo barbaleynka lagu jiray ay guryaha joogaan iyagoon awoodin maasaajka usoo dhaca ama lacagta ay dirayaan inay safriinteeda qorin karin Een, waxaan ahay xildhibaan hase ahaatee waxaan ahay qof ganacsada ah mararka qaarkood waxaan arkaa in badan haweenka soomaaliyeed haba u badnaadeena qof fariinta lacagta usoo dhacday aan sixi karin oo ku dhahaya walaala ii fiiri ama iga eeg marka ayana waxaan odhan lahaa ayana xeerka ha lagu daro in dhammaan dadka waxbarashada la gaarsiiyo kuwa waaweyn iyo kuwa yarab aad baa u mahadsantihin
bismillaah Eh, wasaaradda waxbarashada oo ka joogta wasiirka iyo agaasimaha iyo dhammaan tiim ka socdo guddiga arrimaha bulshada ee labada aqal Eh, dalladaha waxbarashada kasoo qaybgalayaasha maamul goboleedyada dhammaan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacayga waa xasan maxamuud xogeya guud ee baarlamaanka galmudug Eh, aragtida guddoomiyaha unbaa la qabaa Ee, la tashigan iyo tala wadaagani aragtida aan ka qabnaa waxay tahay in la helo wixii wax ku darisa si loo helo madhab- manhaj midaysan daadegsan tayaysan kontaroolan lana jaan qaadi karo duruufaha dalka uu ku suguman yahay dhammaan dadka soomaaliyeed oo aan rajaynayno da'yarta soomaaliyeed inay ka heli doonaan waxbarasho tayo leh si ay oga maarmaan waxbarashadii ay u aadi jireen dalka meel ka baxsan ee waxbarashadaas tayadana markay helaan iyaguna ay noqon doonaan dad taya leh ee ku filan shaqooyinka loo egmado ee la tashigan intuu socdo wixii doorkayaga ayaan ka qaadan doonaa ee duruufaha dalka ku gadaaman waxaa ka mida uu saameeyey waxbarashada laakiin waxaa jiro dallado shaqeeyey dadaalay mudanna in la xuso intuu dalka burbursanaa Ee, sidoo kale waxaa wax lagu farxaa ah in dalkii soomaaliyeed dib isugu soo laabtay ee ka tashanahayo manhaj midaysan iyo xeer waxbarasho oo ay fursad u tahay da- u tahay da'yarta aan anigu ka mid ahay oy ka faa'iidi doonaan dalkooda hooyo oo haysto manhaj midaysan iyo xeer waxbarasho oo leh dhabatusiyayaal asal ah Ee, tanna waxay sahlaysaa in dhallinyaradu ay ku dhiiradaan inay si dhaba wax u bartaan waddada saxda ana ay wax ku bartaan ee waxay baranayaan ay noqdaan manhaj tixraac leh sida dadkii ugu horreeyey ay wada xuseen manaahijtii hore soomaalidu wax ku baran jirtay intuu dalka burbursanaa waxaa laga kala keenay waddamo kala duwan kala manhaj bedelan qof walba intuu wax bari karay ummadda ayuu wax barahayay manhajka uu qaadanaya kulley duruuf baa ku xadadaysay laakiin hadda waxaan rajaynaynaa intaa laga kaaftoomi doono oo taa beddelkeeda ay noqon doonto manhajka iyo xeerka waxbarashada ee maanta la raadinayo inuu asal u noqdo mid kasto halkaana qofkii ka soo baxo uu noqon karo qof la isku halayn karo sidii soomaaliyaba ay dhaqan u lahayd waxbarasho tayaysan intaa haddii laga tago ka door dhalinyaro ahaan annaga wuxuu noo yahay farxad iyo fursad in la helo manhajkan iyo xeerkan iyo nidaamkan iyo kala dambeyntan iyo wadatashigan iyo isku xirnaantan iyo talo wanaaggan aad baad u mahadsantihiin waxaan kusoo dhaweynaynaa tiimka kale ee nagara fadhiya
بسم الله الرحمن الرحيم guddiga arrimaha bulshada ee baarlamaanka federaalka soomaaliya wasiir ku-xigeenka iyo aqoonyahanada kale ee ka socda wasaaradda waxbarashada ee federaalka soomaaliya iyo dhammaan marti sharafka kasoo qayb gashay shirkan aadka muhiimka waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaan kadib magacaygii waa doctor cabdiqaadir maxamed cali waxaan ka socdaa gudoomiye ku-xigeenka guddiga waxbarashada iyo caafimaadka ee koonfur galbeed soomaaliya xeerkan waa xeer aada muhiim u ah maanta in xaggaa lagaga doodo doodiisii lagu soo gebagabeeyena waa arrin aad iyo aad loogu baahnaa xilligii munaasibka ahaydna ay tahay marka xeerkani waa xeer ay u baahan tahay bulshada soomaaliyeed wuxuuna ahaa in mar hore laga doodo o la ansixiyo balse weli waxba nagama lumin wakhti badan nagama lumin waayo dowladdeena hadday dib u soo laabanaysaa waxaan aad ugu mahad celinayaa guddiga arrimaha bulshada ee xeerkan soo gaarsiiyey maanta heerka uu taagan yahay iyo wasaaradda waxbarashada ee federaalka waxaan aaminsanahay haddii barta uu joogo maanta doodani dood furan intay noqoto ay aqoon-yahanada ka socda jaamacadaha iyo dugsiyada waxbarashada ay ka qayb qaataan ee fikirkoodii saliimka ay ka dhiibtaan in wax badan lagu soo kordhin doono de kolle annagu waan aqrinay insha allah ka koonfur galbeed ahaan fikiradeennii iyo doodaha dib baan ka dhiiban doonaa markay bilaabato hadduu ilaah yidhaahdo maadaama wakhtigu ciriiri iska yahay waxaan kusoo koobayaa xeerka waa xeerkii loo baahnaa de waana ansicintiisana insha allah inaan ka qayb qaadana ayaana diyaar unahay hadduu ilahi yidhahdo asalaamu calaykum
waa ma waa mahadsantihiin ee waxaan rabaa haddana inuu hadal jeedintiisa qaato ama qaybtii kaga kaga gudboonayd Ah, dallada midooda hay-adaha aan dowliga ahayn ah, ama civil society waxaa loo yaqaano guddoomiye cismaan tahliil shaatax
bismi illaahi raxmaan raxiim ugu horeyn waxaan salaamayaa mudanayaasha labada aqal ee wasiir ku-xigeenka waxbarashada iyo tacliinta sare iyo khubarada waxbarashada mudanayaasha ka socda maamul goboleedada dhammaan waxaan leehay asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu salaan kadib runtii aada ayaa ugu faraxsannahay inaan kasoo qayb galno barnaamijkan lagu dhagaysanayo hidis sharciyeedka waxbarashada oo qayb ka ah meelaha lagu horumarinayo bulshada runtiina waa aada arrin muhiim u ah kolley haddaan naha bulshada rayidka intii la diyaarinayay waxbaan ka geysanay talooyin haddana inaan talooyinkeena ku biirino wixii nagu soo biirayna aadaan diyaar ugu nahay waana arrin aada muhiim u ah waxaan rabaa keliya inaan xuso meelo yaryaroo is leeyahay aaday muhiim u ahaayeen waddankan waddan soddon sano dagaal kusoo jira waaye sidii uu u burburay dhismayaashiisii ayay dadkuna u burbureen marka aaday muhiim u tahay sharciga inuu xuquuq badan siiyo sidii dadkii ugu soo kaban lahaayeen burburkii ku dhacay haddii ahale tan qalbiga iyo tan kaleba waxaa kaloo aada muhiim u ah oo aan maaragta rabaa inaan u mahad celiyo aan hilmaamay daladaha waxbarashada dalka oo runtii wax badan ka soo qabtay waxbarashada dalka intii burburka uu jiray haddana wadamada dagaalada kasoo kobanayo inta badan waxbarashadu caqabado badan ay la kulantaa amaba waxay aadaa wado aada ugu qaldan ama isleeyahay waxay saameyn ku yeelanayo dagaalada dalka ka jira saas darteed waxbarashada aada loogu xisaabtamo sharciyadeeda marka aan diyaarinayna ama hadda aan sixin doonno oo u gudbi doono baarlamaanka ansixin doono inay ahaadaan sharciyo ka jawaabi kara xaaladda dalka soomaaliya maanta uu marayo sida hadda la sheegaba aaday arrinta muhiim u tahay waxaa kaloo aada muhiim u ah dugsiyada qur-aanka oo inta badan aanan xoogga la saarin iyaguna ay dadku wax badan ay jiraan wax ka bartaan in iyagana loo sameeyo curriculum uu sharciga u sii karo aaday muhiim u ahaan lahayd maxaa yeelay dadku inta badan dugsi qur-aanka way soo maraan macalinka dugsi qur-aankana isaguna tababar haysan ayuu uunbuu qof kasta macalin kasta uu suu doono ardayda wax u baraan taana aaday muhiim u tahay waxaa kaloo aada muhiim u ahaan lahaa sharciga inuu xuquuq badan siiyo waalidka waalidiinta dhaqaalay ku bixiyaan waxbarashada ilmahooda haddana ma ogo ama ma ogaa karaan dhaqaalaha ay ku bixiyaan waxbarasho la mid ah inay heli karaan ilmahooda system ama wey ay ku kontroolaan ma laha hadduu sharciga xuquuqdaas ilaalin karaan waa ficnaan lahayd waalidka u sii karo xuquuq inay ogaadaan juhdiga ay ilmahooda ku bixinayaan mid la mid ah inay heli karaan iyadan aaday muhiim u tahay is leeyahay waxaa kaloo muhiim u ah sharciga inuu dhiirigelin karo waxbarashada gabdhaha oo runtii aada muhiim u ah maxaa yeelay inta badan waxaanu dhaqaalaha lagu bixiyaa wiilasha hadda ka horaan waxaan tagnay beledweyn oo ka oo ka jirtay toddoba iskuul toddobada iskuul ka jirtay lix iskuul lacagay ahaayeen hadaaf wuxuu ahaa free kan freega ayaa waxay ahaayeen kan gabdhaha badan ay dhigtaan halka toddobada wiilasha ay dhigtaan uusan ahayn hal gabdhihii aada ugu yaraayeen taa waxay ku muujinaysaa marka in waalidiinta inta badan wiilasha ay ku bixiyaan qarash oo ay gabdhaha ku bixeen marka in xuquuq loo heli karo oo sharciga sii karo waxbarashada gabdhaha inay inta badan la tixgeliyo aaday muhiim u haleed kolley wixii kaloo intaa dheer waxaan isleeyahay intuu shirka socda ayaan ka hadli doonaa waxaan ku darsan doonaa aadaan idinkaaga mahad celinaynaa fursaddan aana siiseen waana ku mahadsantihiin intii soo qaban qaabisay iyo inta hadda kasoo qayb gashay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu markaan waxaan toos ugu gudbaynaa dalladihii iyo jaamacadihii iyo tiimamkii kala duwanaa oo usoo diyaargaroobay oo fikirada inay ku darsadaan miiskan horey soo fadhiisan doonaan dadka aan aan magacaabo hay-adda ay ka socdaan hadduu ilaah yidhaahdo marka markaasay ay wada wadaagi doonaan wixii xog ah guddoonka midooda dalladaha waxbarashada iyo wakiilada dalladaha wixii ka jooga efbenis saif soof soofel soofen seda iyo abuuha dad hadday ka joogaan tiimamkaas ka socda inay hore noo soo fadhiistaan ay xogtana la wadaagaan hadduu ilaah yidhahdo wixii ay ka soo fiiriyeen sharcigaas ma ku celinaa mase waa waa la ifahmay oo dalladaha waxbarashada wakiilada ka socda sida dallada efbenis sayf soof soofel soofen seda iyo abuuha iyo s n f e f haday jirto kolley waa meeshaanay ku qoran yihiin tiro badan macmuun way ku jirtaaba waa ujeedaa laakiin hadda waa tiimka ku xigo oo iyagana eh, wakiilada dugsiyada iyo xarumaha waaye okay waa la qalday okay macmuun iyo iyo marwaazi okay macmuun iyo marwaazi wixii ka joogo malaabo soo dara hal mar lee naga dhamaatay adinkoo waktiga noo soo koobaayo aragtiyaha ugu macquulsan oo aad haysiin wixii hadday isku mid noqdaan qofkii kale loo dhaafaayo ah, waa adinkaa iskale faloorka
بسم الله waxaad ogtihiin aan idin xusuusinaynaa qodobka aad soo akhriseen ead wax ku daraysaan ama maxaan ku idhahaa dhalinaysaan ayaa la abbaarayaa sheekada kaleeta maaha waa sharcigii aan nuxurkiisi la galaya waana xusuusintiin waa waa idin xusuusinaya marka
بسم الله الرحمن الرحيم آن، xubnaha labada golo oo baarlamaanka federaalka soomaaliya ee, ka jooga ee, wasaaradda waxbarashada oo ay ugu horeyso wasiir ku-xigeenka aan, xubnaha ka socda maamul goboleedyada martida sh- kale ee sharafta leh assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu Een, magacayga waa cabdiqaadir ciise faarax waxaan ka mid ahay daladaha waxbarashada xubin ka mid ah gaar ahaan daladda waxbarashada dambis Een, xeerkii lay nalala soo wadaagay een, qodobada aan markii aan wax ka fiiriyey aan hayladgareeyey ama aan isiri in wax lagu maxaa la yidhaahdaa wax laga bedelo ama wax lagu siyaadiyo ayay wanaagsan tahay Een, qodobka afraad oo ka hadlaaya ujeeddooyinka waxbarashada ka hadlaaya qodobkaas afraad Een, een, eh, waxbarashada macnaha sidaa loo yiri macnaha loo sheegay oo loo uu maxaa la yidhaahdaa looga dooday markii la sheegayay la qeexayay ama een, ujeeddooyinka la sheegaya waxbarashada Een, waxaa muuqatay inuu wax materiaal ah wax dhisa Een, waxaan dhihi lahaa waxbarashadu waa een, ee, waa wax ah xuquuq asaasiya oo bani aadamka uu leeyahay qof kasta uu leeyahay marka inay waxbarashadu tahay xuquuq aasaasi ah oo uu qof kasta leeyahay meesha kama muuqato waxaa ka muuqata uun wasaaradda ay ujeedooyinka laga leeyahay waxbarashada in la sheeg sheegay in wax la dhisayo in wax la dhiirogelinayo laakiin laguma sheegin inay waxbarashadu tahay xuquuq aasaasi ah uu qof kasta leeyahay meeshaas in la meeshaas lagu laabto oo la hagaajiyo ayaan soo jeedin lahaa cutubka afraad markii laga hadlaayay macallinka yaa macallin noqonaya sidoo kale waxaa laga bilaabay yaa macallin noqonaya marka la leeyahay macallinka dugsiga hoose iyo dugsiga sare wax u dhigahaya keliya lama sheegin macallinkii kale maxaa la yidhaha dugsiga qur-aanka yaa macallin ka noqonaya xanaanada yaa macallin ka noqonaya ma uusan kama muuqato meeshaas waxaa ka muuqata in macallinka dugsiga dhexe kaliya iyo dugsiga sare kaliya xoogga la saaray macallinkii kale dadkii kale oo ilmuhu markay qur-aanka dhiganayaan ama xanaanada joogaan wixii macallin noqonaya lama soo sheegin waxyaalaha aan soo maxaa la yahdaa aan soo haylageliyay ka mid tahay qodobka koob iyo soddonaad shuruudaha magacaabidda maamule marka laga hadlaayo isagana waxaa jiray wixii waa hindisiye sharciyeed waxaa la rabaa in sharci la maxaa la yihahdaa la hindiso oo la keeno sharci lagu dhaqmaayo haddana meelaha qaarkood waxaa ka muuqata in la leeyahay wasiirka ayaa xeer gaara kusoo saaraya marka waxaan islahaa aniga macnaha fikirkayga sidaan u arkay in maxaa la yidhaahdaa wixii sharci hadday yihiin inay sharci wax cad oo sharciga lagu daro inay ahaadaan oo sharci ka muuqdaan ee inuusan maxaanaha wax conflict of interest laga ilaaliyo oo qof walba matala wasiirka maanta joogaa hadduu wax soo saaro waa soo aragnay waana soo aragnay dhaqankaas inuu wasiirka kale oo imaan doona asagana wixii wasiirkaas soo saaray uu asna meesha ka saaro marka in wax walba ay ka muuqdaan sharciga la hindisaayo ay ka muuqdaan oo cad yahay waxa sida maamulo loo magacaabayo ama ay ka muuqdaan waxyaalahaas guddiga waalid guddiga maamulka iskuulka iyo macallinka maamulaha magacaabidiisa labada waxaa leeyahay wasiirka ayaa xeer gaara kusoo saaraya marka xeerkaas inuusan gaar noqone uu noo wada caddaado uu meesha ka muuqdo intaas ayaan anigu soo soo arkay waa mahadsan haddana waxaa u dhiibayaa guddoomiye
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول بعد عبد القادر حسن أحمد دلدا برشاد اف بنس marka hore dadka meesha isku yimid dhammaantiin waa mahadsantihiin ma kala magacaabi karayo because of the time sharciga waxaan is leeyahay horta si fiican buu u qoran yahay ilaa xad waa macquul waana wax loo baahnaa sababtoo ah waxna kala saaro ayaa malacaynba marka inaan hello cidna kala saarto war waxaanaan leeyahay iyo waxaan iguma lehay war albaabka ka baxmay albaabka kama baxayo anaa xaqu leh waxaan dhahna waan u baahnayn aadan ugu baahnayn inta kolba nin noo yimaado oo dhaho waria maanta waraqad yaraan kaa soo saaray albaabkan kaa xirayaa meeshan kaga baxsan lahayn weyna marka waxaan leenahay marka horeeto waa waa lagu mahadsanyahay taa iyadana meelo badan oo waxaa weeye afkaas iyo sida wax loo dhigahayo ay u baahan yihiin in la taataabto waa way way jiraan haddaad fiiriso bogga saddexaad qodobka labaad nuqdada labaad macnaha meesha laga isticmaalaya dowlad gobollada waxaa ku fiican in la isticmaalo dowlad goboleedyada waayo sida haddaba terminolojiga naloo baray ee lagu hadlayo weeye meesha laga hadlayo nuqdada helidda adeega waxbarasho oo loo dhan yahay ayaa ku fiicnaan lahayd in la isticmaalo waxyaabahaasoo waxyaabo kole iska technika ah meelaha barkood waxay u baahan tahay in erayadoodii toos loo fiirfiiriyo sida meelaha barkood markaa fiiriso qodobka awoodda wasaaradda markaa fiiriso waxay u baahan tahay heer federaal iyo in la saaro heer dowlad goboleed waxyaaba loo kala saaro oo la kala fahmo oo hadhowtay ay ayaga naftoodii caqabad isku noqona annagana caqabad nagu noqonin sharciga waxaan aaminsanahay soomaali oo dhan baa loo samaynaya marka waa inaan guud ahaan u hadallaa oo aanan u hadlin qayb gaar iyo baahi yaroo annagana haysata aanan u hadlin waxaa meesha aan isugu mayd waa ummadda soomaaliya arrimaheeda in la caddeeyo da-da waxbarashada lagu galayo farsaamo qodobka labaad tahay ujeeddada waxbarashada heerka koowaad Ee, annagu waxaan soo wax soo baran jiray muddo marka waxaan isticmaali jiray heer koowaad meesha laga isticmaalayo waxbarashada aasaasiga ah waxaa la isticmaali jiray waxbarashada hataa haddaad fiiriso luqooyinka markaad fiiriso waxay isticmaalaan aasaasi iyo thanawi ama primary and secondary marka heer koowaad iyo heer labaad iyo heer saddexaad meeshaan u kala saareyno inaan isticmaalno muxuu ahaa ee, waxbarashada aasaasiga haddii aasaasi la yidhaahdo hadda primary schoolki weeye iskuulkii birimadii ka soo bilaaw ilaa mataqaanaa fasalkii sideedaad weeye da-diisa in la caddeeyo da-da lagu da- lagu bilaabi karana in la caddeeyo ardaygan intee da-da ku bilaabaya xagee waqtigee ku bilaabaya in la caddeeyo misle meesha iyada iiga muuqataa
Een, bismi illaah Marka- maadaama la qorayo qodobka iyo nuqdada ba- baragaraafka si eh, cad ha loo sheego markii si waa.
eh, ay ula soo baxaan eh, dhallinyaradu ula socdo Ee, qodobka labayo tobnaad maadooyinka waxbarashada maadooyinka waxbarashada lagu baranayo maadooyinka lagu baranayo dugsiyada dalka heerarkooda kala duwan waxa ay ku soo bixi doonaan qaab dhismeedka manhajka fiicnaan leh waayo waa maada markan marka laga hadlayo meesha laga leeyahay xeer nidaamyada wasaaradda soo saarta laga dhihi lahaa waxay ahayd inuu ku soo baxo qaab dhismeedka manhajka oo ma- waayo manhajka ayaa wuxuu maamulaa mataqaanaa sida maadooyinka u kala baxayaan halka ayada marka ayada nafteeda halkaasaan u arki lahaa inay ila aragtaan eh, baaragraafka waa idin cadi yahaan u malaynaya Eh, qodobka laba-iyo labaatanaad afafka waxbarashada afafka waxbarashada qodobka eh, maxaa yidhahdaa, kan sideedaad markaad fiiriso waxaa ku qoran cilmiga bulshadu waa waajib fasalada oo dhan marka maadooyinka kale waajib ma aha miya oo ma cilmiga bulshada keliya ayaa waajib noo ah macnaha kuwa kale ma iska daynaynaa see xaalkaasu yahay maada xisaabta ma iska dhaafayna waa ognahay oo caalamku maanta stem u isticmaalaayoo hadda math iyo engineering iyo waxbaa lala sii adaaday haddaan wixii ka tagna maxay noqonaysaa beejka tobnaad qodobka soddon iyo labaad guddiga waalidka dugsiga waxaad moodaa inuu soo noqday oo be- eh, uu ku soo noqday qodobka soddon iyo labaad ayadana qodobka wuxuu ku soo noqday afartan iyo saddexaad marna waxaa la yidhi guddi waalid madna marna waxaa la yidhi muxuu ahaa ii sheeg marna waxaa la yidhi guddiga waalidka dugsiga guddi waalid iyo guddi waalidka dugsiga maxay ku kala duwan yihiin mar haddiiba maogtahay waalid laga hadlahay macnaha meeshaasoo kale waxaan leeyahay redundancy ama soo noqnoqosho ayaa ka muuqatay ee si ah loo fiirsho qodobka eh, konton iyo saddexaad waxaa qoran xafiiska imtixaanaadka meesha laga isticmaalayo xafiiska imtixaanaadka sharcigu waa sharcigii ee waxbarashada waxaa fiicnaan lahaa guddi qaran guddi qaranka oo imtixaanka in la isticmaalo oo guddi moogtahay hay-ad weyn oo moogtahay waayo waa amni qowmi wax ka hadlayo oo dadkii wax tarahayo wax weyn inuu xafiis keliya ku koobnaado oo arrin lagala fiicanya marka guddiga qaranka ee ee imtixaanka halkaas laga sameeyo ayaa igala fiicnaan lahayd Ee, markaan fiirino qodobka konton iyo afraad qodobka konton iyo afraad muddada iyo saacadaha sana dugsiyeedka qodobkiisa saddexaad markaad fiiriso saacadaha waxbarashada sana dugsiyeedka heerka koo heerka labaad kama yaraan karaan kun boqol soddon iyo afar kun iyo boqol baa normal ah oo manhajkuna soo saaray marka ma waxa weeye ma- ma haddaan kala tegaynaa marka kun iyo boqol inaan isticmaala ayaa ila fiican howl kasta oo la qabanayo dad muslimiina nahay marka ay wax ka hor yimaadaan in eh, waxa bayska ah ee laka- lagu kala baxayo ay dee shareeca islaamna qataan ala fiican oo aynan ma ogtahay aan lagu xirin eh, sharciga dalka keliya la dhihin la kala yidhaahdo meelaha barkooda lagu sii kala bixi waayo ha loo sii noqdo shareecadayna islaamka sida qodobka gacansa- gacan sarraynta sharciga marka laga hadlayo haddii gacan sarcayn sharci laga hadlaya sharciga asalka nooca ee aynu wada noqonayna waa shareeca islaamiya waay. Ee, qaybta tacliinta saraan u gelaya inkastoo ay jaamacadihii joogaan laakiin haddii wixii haddaan soo akhriyay inaan un wax ka sheeg sheegan waa ii imaanaysaan filaya haddaan fiiriyo eh, qodobka bogga labaatanaad qob- qodobka toddobaad waajibka hay-adda tacliinta sare wuxuu u baahnaan lahaa hadalka asaga horta eh, hay-adda tacliinta sare maxay tahay marka hore xoogaa in la yaro qeexo hadalkana aan marka aan meesha kusoo qoray oo aan yaro diyaariyey baa jiro haddaan idiin akhrinayo idinka weeye cutubka saddexaad waxaan nidhi dhismaha hay-adda qaranka tacliinta sare oo u xilsaaran ilaalinta tayada hay-adaha tacliinta sare iyo ruqsadsiintooda horta qofkan waajib aad saartay maxaa muxuu yahay horta marka horeta inaan la caddeeyo waa ila fiicnaan lahayd Eh, xeerkan waxaa lagu aasaasayaa guddi u- loo eh, aqoon guddi uu aqoon loo aqoon doono guddiga qaranka ee tacliinta sare tirada iyo qaabka guddiga waxaa lagu eh, soo guurin doonaa xeer hoosaadka ama xeer nidaamyaha wasiirku soo saaro macnaa wax saas oo kaleeta si wixii marka hore tamhiidi loogu sameeyo oo loogu diyaariyo si loo fahmo Eh, qodobka toddobaad waajibaadka tacliinta sare sharcigan asaga ah wuxuu igula fiicnaan lahaa inuu moogtahay uu hoostaga markaa guddiga tacliinta sare ee la siiyey ee sharciyada halkan ka noqon Eh, qodobka koob iyo tobnaad ayadana higher education committee in la siiyo ayaan arkaa ee aan macawinaha sharciga halkan loogu qorin qodobka eh, cutubka afraad ee dhismaha jaamacadaha laba qodobaa la qoray labada qodob waxaan ra- ila fiicnaan lahayd labada qodob in la kala hormariyo ka dambe uu ka- uu kow noqdo ka kalena uu laba noqdo macnaha waxaan ka soo qaadaya inaad documentinka haysataan aan ka soo qaadayaa marka laga hadlayo shu- shuruudda diiwaangelinta ee jaamacadaha marka laga hadlayo waxaa ku jira ugu yaraan afar kuliyadood oo leh afar takhasus aad uma fahmin aniga oo markaa kolley in ciddii qorta inay noo sharaxdo way fiicnaan lahayd qaybta lixaad eh, eh, cutubka lixaad qaybta ku hoos qoran waxaa iska lahaan leeyahay higher education committee baa lahaan lahaa in sharci ahaan hadda kale loo soo geliyo aniga omaan arkaynin qodobka sideed iyo tobnaad waxaan ku dari lahaa jaamac eh, qodob dheeraada ama qodobka ka hoose waxaan ku dari lahaa meesha masjidka garoomada ciyaaraha iyo maqaayadda laga yidhi inaan dhaho jaamacad machad waliba waa in uu yeeshaa masjid ما ay maamulaan macalimiinta iyo maamulka iyo ardayda saasoo kaleeto hadalka saa loo aada loo qeexo ee uu noqonin shay masjid keliya la iska yidhaahdo uu noqonin shuruudaha bixinta deeqaha waxbarasho ayada dhan su-aalaan kaga qabay oo calaamad su-aal guud baan saaray waxaa sharcigan ka maqan intaan arkayay special needs dad dhawalaha jiro dad culiyaamaha jiro dad indhalaha jiro sharciyadanade iyo waxaana waxba kuma laha miya macnaa dadkaas ma sida ilaahay subxana wataala culyaanka u dhigay annagaan u nacnay marka sharciyada ayada waa wax meesha igala maqan in meesha laga muujiyo waa ila fiicnaan lahayd dhismaha guddiga qaranka ee imtixaanka aan hore usoo sheegay hadalkiisa intaan ku qoray waxa ay dhisayaa waxaa dhisayaan guddi qaran oo mas-uulka ah imtixaanaadka dalka loona aqoon doono guddiga qaranka ee imtixaanka waxaan hadda ka raalli ahaado kolley akhriska intaas maan hadda kusoo gabagabeeyey waxaa kaloo aan leeyahay waxaan kaloo halkan ku hayaa xeerka somalilan waxaan moodaa inuu aadna uga faahfaahsan yahay oo wax badan oo annagana maqan uu taabanayo annagana ma ogtahay aada moodaa inaan aada isu soo koobnay marka somalilan de nidaam isfiicana u diyaariyeen annagana bal inta kooda naftiisa la fiirsho waxa naga maqanaya waxa kaleeto in si fiican loo fiirsho way ila fiicnaan lahayd asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ugu horeyn madaxda wasaaradda waxbarashada iyo daha tacliinta sare guddiga baarlamaanka waxbarashada arrimaha waxbarashada ka shaqeeya jaamacadaha maamul goboleedyada mas-uuliyiinta ka socota oo waxbarashada wasiiradooda iyo dhammaan iyo cid kasta mansabka ay ku fadhiso halkan ayaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bacda salaam aada iyo aadaan ugu faraxsannahay haddeen nahay dadkii howlaha waxbarashada ama bahda waxbarashada muddo dheer ku soo dhex jiray kuna mashquulsanaay ilaa haddana gacanta ku hayo in maanta aan ka soo qayb galno inta sharciyeedka waxbarashada ee dalka ee looga hadlayo looga arrinsanaayo waa masiir runtii ubadka soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed dhammaan marka waa aad iyo aadaan usoo dhowaynaynaa barnaamijkaas wixii taleen waa ka geysanayna insha allahu tacaala oo nagala gudboon ugu horeyn waxaan rabaa inta sharciyeedka la soo saaray qodob fara badan uu ka koobnaa marka markan ugu horeyso waxaan ka socdaa golaha waxbarashada gaarka ee soomaaliya waxaana ka koobannahay lix dalladood oo dalka muddo ka soo shaqaynayey haddana waxbarashadii weli gacanta ku hayo marka golahaas aan nahay golaha waxbarashada gaarka ah ee soomaaliya marka qodobada faraha badan ku qoran intisharciyeedka waa guud ahaan waa soo dul marnay wixii talooyina iyo wixii nuqdoa iyo wixii commenti ana na waa ka soo geysanay insha allahu tacaala waana idinku wareeji doonaa hadduu ilaah yidhaahdo qodobka shanaad awoodda waxbarashada halkan waxaa la yidhi xilalka iyo waajibaadka wasaaradda waxbarashada waxaa ka mid ah layidhi waxaa ka mid ah waxaan dhahnay annaga waxaa ka habboon in lagu bedelo xilalka iyo waajibaadka wasaaradda waa waxaa ka mid ah waa laga qurux badan yahay waxaan dhahnay waxaa ka mid ah dejinta horumarinta adeega iyo dhaqangelinta siyaasadda waxbarashada dejinta dhaqangelinta iyo horumarinta manhajka waxbarashada dhiirigelinta iyo kor u qaadidda waxbarashada dadka waaweyn dejinta iyo meelmarinta imtixaanada shahaadiga ah iyo shahaado bixinta hirgelinta waxbarashada baahida gaarka ah ee ardayda taageerada u baahan taasna waa aad iyo aaday muhiim u tahay dejinta shuruudaha waxbarashada dugsiyada dowladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay waxaan dhahnay aan tala ahaan ku- ku soo bixinnay in lagu daro iyadoo la- lala tashanayo bahda waxbarashada qodobkaasi aad iyo aad muhiim u yahay qodobka sagaalaad ee dugsiyada qur-aanka kariimka ah Ee, ujeedooyinka dugsiyada qur-aanka kariimka waa in caruurta la baro qur-aanka kariimka ah laguna abaabiyo jacaylka diinta islaamka la baro higaadda luqadda carabiga lagu barbaariyo anshaxa iyo asluubta wanaagsan laguna barbaariyo jacaylka waalidka macallimiinta iyo deriska in lagu barbaariyo la dhaqanka dhaqanka fiican sal- ah, ficiisa salaada way ka maqan tahay halkaasna halkaas salaadii way ka maqa- way ka maqan tahay marka waxaan ku soo talo bixinnay in lagu daro ku abaabinta waajibaadka islaamka sida barashada iyo oogidda salaada in salaada qaabka loo tukanayo ardigaas la baro cunugaas la baro qodobka tobanaad xanaanada carruurta ujeedooyinka laga leeyahay dugsiyada xanaanada carruurta waxa ay yihiin ilmaha saddex ilaa- ilaa lix sano jirka ah waxaan ku bedelnay halkaas eh, saddex ilaa shan sano waayo lix sano jirka waxaa waajib ah in uu dhigto fasalka koowaad ee dugsiga hoose sida saxda ah qodobka kow iyo tobnaad lahaanshaha maamulka xarumaha xanaanada carruurta xarumaha xanaanada carruurta waxa ay yeelan karaan waxaa yeelan kara dowladda ama cid kale oo ay dowladdu u fasaxdo sida eh, dadka waxbarashada ku mashquulsan xanaanada carruurta waxaa mas-uul ka ah maamulkooda dhismahooda iyo qalabeyntooda cidda leh iyada oo ay dowladdu siinayso daryeel iyo kormeer warqadda oggolaanshaha waxaa laga qaadanayaa wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare hallo waxaan rabaa almar adeer warqadda dhan haddaan waa akhrinaynaa dhahno sharciga waqti ma jiro qodobka aad soo akhrisay oo aad u aragtay in wax laga bedelayo ama wax lagu daraayo bes aad toos noogu abaaraya okay waa dhamaatay waa dhamaatay insha allah Eh, qodobka toddoba iyo tobnaad noocyada iyo muddada waxbarashada heerka labaad dugsiyada farsamada iyo muddada waxa lagu baranayo ay noqon karto saddex ilaa afar sano Eh, dugsiyada sare xirfadaha skilliska oo muddada wax lagu bartaa ay noqon karto laba ilaa saddex sano ayaan inagana dhahnay Eh, qodobka kow iyo labaatanaad maadooyinka waxbarashada maadooyinka lagu baranayo waxbarashada heerkooda kala duwan waxa ay ku soo bixi doonaan xeer nidaamyo uu soo saaro wasiirka waxaan ku talinaynaa in la sameeyo oo lagu daro halkaas meesha wasiir keli lagu koobay guddi adeeg waxbarasho oo ay ku midaysan yihiin bahda waxbarashada wasaar- wasaaradda kuwaas oo lala soo saari doono xeerarka waxbarasho iyo xeerka nidaamiyaasha Eh, qodobka ah, waa waa bedelay, haa. qodobka eh, laba iyo labaatanaad waxaan ka bedelnay horey ayaa loo sheegay in maadooyinka dugsiga dhexe ay ku baxayaan af soomaali waxaa la yidhi in cilmiga bulshadu waa inuu ku baxa asaas marka af soomaali horaba loo sheegaba qodobka saddex iyo labaatanaad kaabayaasha manhajka waxaan dhahnay anaga eh, baahida kala duwan ee wiilasha iyo gabdhaha marka een, waxaan dhahnay ha la caddeeyo waxa laga wado baahida kala duwan ee wiilasha iyo gabdhaha waa isku wada baahi qodobka lix iyo labaatanaad een, shaqada qoridda macallinka iyo waxdaas waxaan dhahnay aniga ha lagu daro in guddiga adeega waxbarashada ee wasiirka bas aan lagu koobin xirnadamo kusoo baxaaleeda qodobka kale ee toddoba iyo labaatanaad waxaan dhahnay ha lagu daro guddiga adeega waxbarashada sidoo kale mar walba waxaa la yidhi wasiirka la nidaamyo kusoo baxa heerkaas Eh, qodobka afar iyo- eh, soddon iyo koowaad eh, waxaan ku bedelnay ku shaqeeya maamul ku-xigeenka ugu yaraan hal sano maamul ku-xigeenka waxaan dhahnay aniga leh khibrad macallimo oo aan ka yarayn shan sano ku shaqeeyey maamul dugsi hal sano ugu yaraan xogheeye maaliyad iyo khibrad macallinimo ugu yaraan shan sano inuu leeyahay waa ninka maamul ku-xigeenka noqonaya maskax ahaan nafiyo qodo- ee, waxaa kaloo dhahnay ha lagu daro adeega ee, guddiga adeega waxbarashada qodobka ee, isla qodobkaas ah, qodobka soddon iyo shanaad anshaxa goobta waxbarashada faahfaahin qodobadan wuxuu ku bixi- bixi doonaa xeer waxaan ku darnay annaga in lagu daro mar kastaba guddiga adeega waxbarashada qodobka afartanaad isagana sidoo kale waxbarasho gaar ah oo la yidhaahdo waxbarashada haweenka ma jirto haweenka bulshada ayay ka mid yihiin waxbarasho gaar oo haweenka ma jirto haweenku waxay ka mid yihiin bulshada qodobka afartan iyo labaad shuruudaha lagu aqoonsanayo dugsiyada gaarka loo leeyahay Een, dugsiyada gaarka loo leeyahay waxaa yeelan kara mu'asad waxbarasho ama dallad waxbarasho oo si sharci ah u diiwaan gashan ugu diiwaan gashan wasaaradda waxbarashada iyo hay-adaha tacliinta sare Een, ah, qodobkaas. qodobka eh, afartan iyo shanaad xiritaanka dugsiyada gaarka ah wasaaradda waxbar- awood waxay u leedahay in ay mu'asasad waxbarasho ka xirto dugsi fulin waayo shuruudaha lagu aqoonsaday dugsiga waxaan dhahnay annaga marka tala ahaan usoo jeedinay ha lagu daro in guddiga adeega waxbarashada Eh, qodobka eh, kontonaad oo ah qiimaynta waxbarashada evaluation education ha lagu daraan dhahnay ee, guddiga adeega waxbarashada waxaa kusoo saaraa layidhi xirnadaamiyo wasiirka wasaaradda waxbarashada Ee, isla qodobkaas waa in la sameeyo guddi isku dhaf ah oo guddi isku dhaf ah oo ka kooban bahda waxbarashada culamaa udiinka bulshada rayidka ah ee, waxbarashada wasaaradda waxbarashada guddigaas oo ah guddiga imtixaanka qaran guddigaasna wuxuu noqonayaa guddi xaan qaran ee wasaaradda waxbarashada keligeed uusan ahayn laga keeno bulsh- bulshada rayidka daladaha waxbarashada bahda waxbarashada dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan marka sidaas ayaynu ku xuban tahay talooyinkaasaan annaga soo bixinay haddaan nahay golaha waxbarashada gaarka ee soomaaliyeed waana mahadsantihiin wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
بسم الله الرحمن الرحيم آه، دمان لبدا قولا فهذا وحبرشدا مسؤولين تا وزاردا دمان مامور قولا ديرا قف والبا منصب كيف فرسو أولا وحلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبات وكان aan soo jeediyo ee, sharciga runtii waa wax loo baahnaay in la helo waxbarashada kala hagaag Ee, anigoo hadda aan arkayno sharciga wasaaradda hadda runtii oo hortaana yaalo waa sharcigii soo baxay kooda abriil kooda abriil 1987 Ee, runtii waan markaan aqranay ee, waxaan arkayaa qodobka soddon iyo koowaad soddon iyo koowaad wuxuu ka hadlaa shuruudaha magacaabada maamulaha dugsiga Ee, si wanaagsan ayuu u qoran yahay laakiin waxaa laga booday ee, qodob dhan ayaa laga booday oo meesha aan ku jirin oo ah qodobkaasi xilka maamulaha dugsiga kuma qorno xilka maamulaha dugsiga oo la rabo inuu ahaado kow howlgelinta macalimiinta iyo fulinta barnaamijka waxbarashada labo ilaalinta hantida dugsiga saddex go'aaminta qiimaynta waxbarashada ardayga afar habeenta iyo xafidaadda dukumentiga dugsiga shan fulinta xeerarka dugsiga lix hagaajinta xiriirka dugsiga iyo beesha sagaal ilaalinta nabadgelyada iyo nadaafadda dugsiga iyo bulshada gaar ahaan ardada iyo shaqaalaha toban xiriirinta dugsiga iyo xafiiska waxbarashada oo hoos yimaado koo iyo toban taakuleenta gudashada xilkiisa laba iyo toban horumarinta nashaadaadka dugsiga waxaan u maleeyahaa in laga booday qodobkaasi oo la rabay soddon iyo labo waxaa hore loo galay guddiyada dugsiyada waa tahay waxaa kaloo laga sii booday maamul ku-xigeenka dugsiga xilkiisa hasana maxaa lagu sheegay macnaa maadaama aan soo aragnay dugsi walba inuu leeyahay maamul ku-xigeen taasi iyaduna waa laga booday waxaan jecelnahay in arrintaasi maaragtay meeshaas laga fiiriyo oo kadibna la geliyo waa xilka maamulaha dugsiga iyo xilka maamul ku-xigeenka ee dugsiga taa markaan halkaas kaga baxo waxaan gelayaa xilka macalinka macalinka xilkiisa macalinka waxaa waaye waa ninka tiirka dhawaa asalaamu calaykum wacalaykum salaam qodobka sharcigan oo aad aad faalada ka bixinayso shan iyo labaatanaad qodobkan sharcigan soo maaha had aan soo wada haa qodobka shan iyo labaatanaad ayaan ka hadlaa oo ah xilka macalinka macalinka waajibaad badan ayaa lagu soo sheegay runtii waxaa la rabaa keliya in lagu daro macalinka nashaadaadka dugsiga iyo hantida nabadda iyo ardayga fasalka in lagu daro waxa waaye macalinka inuusan iin lahayn iin waa inuu macalinka lahayn iin waan fahmi karnaa haddaad doonaysaan waa sharxi karaa waa ninka tuurta leh amba isha la in laga ilaalo maaragtay dhinacaas maaragtay shuruudaha macalinka waxaan kaloo aan aragnaa qodobka toddoba iyo tobanaad qodobka toddoba iyo tobanaad wuxuu ka hadlaa noocyada heerarka labaad ee waxbarashada waa secondaryga waxaa la soo qaatay afar heerar dugsida sare oo caamka ah labo waxaa la soo qaatay macaahidda diinta islaamka oo u muuqda kuwa lagu barto ay noqon karaan san dugsiyeedka afar sano meel waxaan arkaynaa afar ilaa saddex sano waxaan qabaa meeshaas afar iyo saddex sano ama laga dhaafo oo la yidhaahdo afar sano waayo tan saddexaad waxaan rabaa dugsiyada sare ee farsamada farsamada waxa waaye waa politechnica hore wasaaradda u lahaa jirtay waxa waaye saddex sano ilaa iyo waxa waaye hal sano waa qodobka toddoba iyo tobanaad qodobka toddoba iyo tobanaad marka waxaan rabnaa tan afraad marka waxaa waaye aan rabo inaan fiiriyo dugsiga sare ee mehnadaha dugsiga sare ee mehnadaha markaan rabna inaan sharxno mehnadaha maxay yihiin waa dugsiga badda waa dugsiga beeraha waxaan rabaa meeshaas in mataqaan ninkii soo maray education wuu fahmaa laakiin dadka maaragtay gadaal dambe waxbarasho kusoo biiray waa in meeshaas camal loo sheegaa dugsiga mehnadaha waa dugsiga badda iyo dugsiga beeraha halkaasna waxaan rabaa in maaragtay oo la qiixo waxaa kaloon jecelnahay haddana qodobka afar iyo tobanaad qodobka afar iyo tobanaad waxbarashada asaasiga ah ee dowladda waa lacag la'aan waxaan rabnaa hoose dhexaa lagu sheegay meesha waa in lagu daraa secondariga dugsiga hoose dhexe iyo sare waa lacag la'aan laakiin meeshaas waxaan arkaynaa in lagu soo koobay asaasiga oo ah hoose iyo dhexe marka taas waxaan rabnaa in meeshaas lagu daro secondariga oo la raacsiiyo oo la yidhaahdo dugsiga asaasiga hoose dhexe iyo sare waa lacag la'aan qodobka koo iyo tobanaad maadaama si fiican loogu hadlay wuxuu ka hadlaa xanaanadda iyo dugsiga qur'aanka labadooda waa la sheegay qodobo fiican ayaa meesha lagu qoray in ay wada furmi karaan ama wada lahaa karaan dowladda iyo dadweynaha marka waxaan qabaa qodob dheeri ayaa ku jira meeshaas oo hoose waxaa waaye qodobka dheeri waxaa waaye waa in wasaaradda waxbarashada warqad laga soo qaataa qodobka ka horeeya waa fiican tahay wasaaradda waxbarashada waxay ku leedahay daryeel iyo kormeer laakiin warqad in laga soo qaato wasaaradda waxbarashada dheeri waa inuu xaqabaa kaas in laga tiro haddii ay naqahayso in meeshaas qodob la geli doono waxay naqahaysaa maadaama qur-aanku uu yahay wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta waa mahadsantihiin waxaan jeclahay in intaas maaragtay ayaan aan jeclahay inaan ku dhammeeyo marka baahda waxbarashada waxaan leehay dhammaan waa salaamayaa waxbarashadana waa ognahay maanta shalay iyo tilmaanta inaysan waxbarashada isku mid ahayn hadda sharcigaa markaad adkaysaan nineteen eighty sevenka ayaa la dejiyey markaas iskuulaadka dhan waxay ahaayeen iskuulaad public ah iskoolaadka dhan waxay ahaayeen publica iskool oo markaasi oo mataqaana oo gaar loo leeyahay ma jirin iskoolaadka gaarka loo lahay waxaa lala wareegay nineteen seventy two ayaa la qarameeyey iskoolaadka tiiba talyaanigaa jiray masaardaa jirtay waxaa lala wareegay oo la qarameeyey nineteen seventy two marka waxaan rabnaa maadaama nineteen eighty seven oo sharcigan la dejiyey kooga bishii abriil waxbarashadaasi markaas ninety nine percenty waxay ahayd public laakiin maanta cagsi waa marka ogaada maanta waxa waaye ninety nine waa private education marka waxaan rabnaa marka sharciga in xoogaa meelaha xoogaa oo maaragtay wasaaradayna maadaama iyada mas-uul ay ka tahay waxbarashada haddana waxaan rabnaa in meeshaasi wa- ee, private educationka in kaalintiisa laga siiyo in laga siiyo kaalintiisa sharcigan maadaama sharcigan marka la aasaasayo aysan jirin waxbarasho gaar loo leeyahay waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu taalna halaga ahaado
waa waa mahadsantihiin waa waxaan rabnaa hal mar marka inaa gadaal noo aadin tiim kalaa hore keenayna hadduu ilaah yidhaahdo Ah, waa waxaan ka codsanayaa tiimka imaan doona waktiga inay aada u koobaan eh, qof kastana eh, waxa uu ku jiro eh, eh, sharcigaas waxa kaga dhex jira keliya qodobada iyo toos inuu u abbaaro waxaan rabaa jaamacadaha inaan soo hormariyo jadwalka waxyar waa waa cudurdaarteen in cudurdaarkii aan aan la aqbalna ayagana jaamacadaha ah, jaamacadda simad university ah, jaamacadda ummadda soomaaliyeed jaamacadda balasma iyo hurmuud Ah, way joogaan laakiin meeshaan inay ku filnaan waayaan ka cabsanaya jaamacad aan u wacay oo joogin hadday jirto jaamacaddii kaloo joogtaa imaanayso ya ha hadda way way badan yihiin Ha. jaamacadaha kaleeto waa ku xigsan doonaan haddii miiska una wada deeqi waayo simad university somali national university ah, hurmud university hurmud iyo balasma tiimka kalena way ku xigsan doonaan hal daqiiqo laba daqiiqo waa hana loogu soo koobo calaa jaamacad laba daqiiqay lahaani hadduu ilaah yidhahdo hala soo koobo jaamacadaha marka si ay u wada joogaan ma aqaanin laba qofood ha noo soo dhammaystirto si ay jaamacadaha ka socdaanna iigu sheegaan aan hadhow oga reebo tiimka dambe city university ma joogtaa welcome balasma ma fadhisaa okay hurmuud ma fadhisaa Okay. somali national university jaamacadda ummadda soomaaliya okay muqdisho muqdisho adinka qaybsada ee, halkii jaamacad kastan laba daqiiqay leedahay SIU okay asaatida programka online uu noo yahay yacni idaacadihiyaa qadkooda jiro marka waa waxaan rabnaa inaad soo- is soo koobtaan idinkan
بسم الله بروفيسور رضا ها وتصوي وعن
calaykum tiimka kale a idinka horumarino ama sidii hadaaye tiimka idinka horeeyo qof kasta wixii uu soo akhriye leh waxa ka sheego muhiim maaha inaad isku wada darsataan
بسم الله الرحمن الرحيم هلا هذا خير تشرفت له أه وحربنا وقتي كلية هنا بيخامنه waxaan isu sheegnay ee, dhowr qodob oo meeshan ku taallo khaasatan ee, waxa la xiriira sharciga tacliinta sare marka qodobadan rabaa inaan toos u- u u abaaro Ee, akhyaarta halkan fadhida waxay soo jeedeen qodobka tobanaad ee shuruudaha diiwaangelinta ka hadlaya waxaa ka mid ah ee, matalan faqradiisa koowaad barnaamij waxbarasho oo waafaqsan ujeedooyinkii istiraatiijiyadda guud ee tacliinta sare ee dalka marka eh, barnaamijkaas ma qoran yahay oo ma yaalaho laftirkiisa eh, input ma ku leeyihin jaamacadaha Eh, waa waa iska warsannay laba waxaan soo jeedinay matalan fakradda labaad marka laga hadlaayo goob waxbarasho oo ku ha- oo buuxisa shuruudaha qiimeynta jaamacadaha dalka marka eh, goobta waxbarasho ma ma lagu faahfaahin karaa sharciga si ay u noqo maadaama sharcigu uu yahay base qodobka saddexaad oo kale waxaa laga hadlaa afar kuliyadood kuliyadaha eh, dadka qaar waxay leeyihiin ma habboon tahay in la magacaabo kuliyad hebel iyo hebel iyo hebel ma- ama kuliyad hebel ma maqnaan karto ma la dhihi karaa tusaale ahaan kuliyadda waxbarashada oo kale inay inay ku jirto mar walba qasab ma tahay qodobka saddex iyo tobanaad oo kale marka laga hadlaaye waxyaabaha oo laga hadlay waxaa ka mid ah qaab dhismeedka jaamacadda guddiga board of trustiga waa la sheegay Eh, waxaa kaloo ku xigay guddiga kuliyadaha Eh, marka jaamacadaha siday u dhisan yihiin laga hadlaayo board of trustiga waxaa kale guddiyo kaloo waxaa jiro aasaas u ah shaqada jaamacadda qabashadeeda matalan guddiga howlfulinta jaamacadaha qaar waxay u yaqaaniin board of management qaar waxay u yaqaaniin sanad kohoosay u yaqaaniin Eh, guddigaas waa guddiga aasaas ku ah marka laga yimaado board of trustiga jaamacadda laba waxaa kaloo aasaas ah guddiga tacliinta ama academic councilka wixiina kuma qorno meesha marka eh, haddii la yidhaahdo marka sharcigaana sidiisa loo isticmaala jaamacaduhu ma yeelan karaan guddiga board of trustee iyo guddiga kuliyadaha maahana wax kale ma yeelan karaan marka guddiyadaas aasaaska ah ee ee qaabdhismeedka jaamacadda saamaynta ku lahaa ayagana inay meesha ku jiraan qodobka lix iyo tobanaad oo kale wuxuu ka hadlay aqbalaadda ardayga waxaana muhiimadda la siiyey ardayga jaamacadda ummadda ardayga jaamacadda privateca tegaayo eh, ama jir- ardayga jaamacadda publica ah, keliyuu faahfaahina kan privateka tegaayo soo saameyn kuma leh asagana waa isu sheegnay cutubka siddeed iyo tobanaad eh, qodobkiisa shanaad eh, waxaa laga hadlay goobaha eh, waxyaabaha asaaska ah ee jaamacaddu inay leedahay garoomo iyo masaajid laakiin waxaa ka maqan eh, sidaan isu sheegnay musqulo oo kale musqulaha iyagana in in ay ku jiraan waa muhiim qodobka shan iyo tobanaad wuxuu ka hadlay shahaadada masterka macallimiinta inay haystaan Ee, waxaa jiri karo waxyaabo aanan u baahnayn shahaado master ah matalan laabka oo kale ee qofka macallinka ka noqonaya macallinka farsamo yaqaanka macallinka technicianka midka khibradda ee muddada dheer leh ee aqoontiisa la rabo haddii marka sidan keliya lagu qoro oo aanan laga reebin kuwaas macallin kama noqon karo jaamacadda qof aanan master degree haysanin uu- uu noqon doona sharciga marka kaas in, in, in la fiiriyo u baahan yahay waxaa kaloo aan isu sheegnay eh, qodobka shanaad qaab dhismeedka guddiga eh, waxna waa ka tilmaamo waxyaabaha qaarkood f- sida orderka ay isugu soo laabanayaan isulama socdaan marna waxaa laga hadlaa maamulaha mar guddiga la hadlaa mar kale guddiga soo noqonaya marka in in laisku xijiyo qodobka labaad oo kale marka laga hadlaayo waxaa ku qoran mideynta shahaadooyinka jaamacadaha suurtagal ma tahay shahaadooyinka jaamacadaha in la mideeyo lama wada mideyn karo laakiin baham- waxaa laga hadlayaa waxaa la mideyn karo waa een, manhajka matalan waxaa la dhigaya iyo wax lamida ee, ah, hourska credit hourska oo kale waa la mideyn karaa marka in saas loo faahfaahiyo credit hourska laga dhigo qodobka lix iyo tobanaad wuxuu ka hadlayaa aqbalaadda waa kii hadda aan aan ka hadlayo oo ardayga iyo shuruudihiisa iyo iyo waxa la xidhiidha Ee, een, qodobka lix iyo tobanaad ee, maxaa la lahaye ee, faqraddiisa saddexaad waxaa ku qoran jaangooyinta ardayda jaamacadda ummadda dadka gelaya oo babliga waxyaabaha ay kala dhiganayaan iyo maadooyinka ay dhiganayaan waxaa lagu beesgaraynaa baahida waddanka ka jirta iyo midda shaqo tan jaamacadaha privatekaas oo uma baahna ayadana in lagu beesgareeyo sababtoo ah waxaa dhici karo jaamacadaha privateka ay soo saaraan laba kun oo dhakhtar laba kun oo dhakhtar muu baahan yahay waddanka marka injaangooyinta aanan lagu lagu salaynin keliya jaamacadda babliga ee dowladda leedahay ee ee kuwaas kalena lagu saleeyo intaasaan isu sheegnay wixii aan ka tegey waxaan rabaa xubnaha meeshan fadhiya inaan u dhiibo microfoonka ay ku daraan
waa mahadsantihiin ee hadday suurtagal tahay ustaad cabdikariim aada u boobsiinaysa waxaan ka cabsanayaa wiilasha noodka qoraaya inay qaarkood ku laakiin haddaadna siin kartaan documentiga aaday muhiimna ama aad soo habeyn kartaan Aa, waxaa idin siinaynaa emailka guddiga waa noogu soo diraysaan hadduu ilaah yidhaahdo aada u mahadsantihiin Aa, jaamacad aanan u yeerin oo dhiman miyaa jirto jaamacadda soomaaliya soomaaliya university okay jaamacadihii marka meeshaasay iiga dhammaadeen oo u malayn wakiilada dugsiyada iyo xarumaha ah, professional schoolska wax maa ka joogo technical schoolska vocational training centerska hadday wax ka joogaan tiimkaas oo marka oo waa soo fadhiisan kartaa okay iskuullada eh, baahiyaha gaarka leh yaa ka joogo iskuullada naafada yaa ka joogo okay allah ushiisa wataa alnuur albasiir okay ma imaanmaha okay yes. mujamac school Okay, ma- ma ku qornay inta wax kale Adika iskale floorka
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Eh, dhammaan waa salaamayaa ka qaybgalayaasha mas-uuliyiinta eh, heer dowladeed iyo maaragtay muasasadka waxbarashada intaba Eh, waxaan rabaa inaan qaybo yar ku darsado xeerka guud ahaan gaar ahaan qaybta tifedka eh, technical vocational insha allahu tacaala ha ha ha waay magacayga waa shaafic cabdicasiis xaaji dhafe waxaan ka socdaa eh, muqdisho technical and vocational training center oo ka mid ah xarumaha bixiya eh, technical and vocational eh, gaarka ah Eh, saadkan kale asaa baahiyaha gaarka ah qaybtaas asna ka hadli doona Eh, si guud maaragtay sharciga aad buu u wanaagsan yahay Eh, s- waxaa la qabaa tilmaantii hore ahayd inuu aad u kooban yahay wax badan oo ka mida waxaa la yidhi xeer nidaamyaa lagu sheegi doonaa waxyaabo ay muhiim ahayd in meesha ay ka muuqdaan baa moodaa in dib loo dhigay marka aad buu u kooban yahay marka xeerarka kale aad eegto waxaa arkaysaa inuu aad u yar yahay wax badan ay ka maqan yihiin wax badanna in loo raray eh, wasaaradda iyo wasiirka iyo xeer nidaamye in lagu soo saaro marka qodobo ahayd in lagu daro Eh, marka taas waa mid guud Eh, qodobka soddon iyo koowaad eh, shuruudaha magacaabidda maamul dugsi maamulo dugsi qodobkaas eh, dhowr waxaa lagu qoray shardi waxaan isleeyahay sidii macalinka loogu qoray inuu leeyahay eh, tababar macalinimo oo laba sano aan ka yarayn in loo baahan yahay maamulkana maadaama aan tayo u soconno in maamulkana uu yeesho ugu yaraan tababar maamulka waxbarashada maamulaha dugsiga inuu qaato tababar maamulka waxbarashada waxaa meesha ka muuqanaysa keliya in la yidhi inuu macalin tababar macalinimo soo qaatay muddo macalin soo ahaa laakiin waxaan isleeyahay weli waxaa loo baahan yahay si uu maamule iskuul u noqdo inuu soo qaato tababar maamulka waxbarashada ama dibloom ee loo diyaariyo maamulanimo taas waa qodobkaas Ee, haddii aan ugu imaado waxbarashada dadban runtii aad baa loo soo koobay meeshaan wax badan lagama sheegin dhowr shay muhiim ahayd in la tilmaamo oo ay ka mid tahay afafka ee, wax lagu baray inkastoo si guud loo sii sheegay ee, waqtiyada gaar ahaan qaybta farsamada xirfada ee, xirfadaha ee, aad baa loo soo koobay waxaa markaa dhihi lahaa meesha in lagu daro ee, muddada waxbarashada dadban maarata gaar ahaan qaybta xirfadaha iyo in la caddeeyo afafka waxbarashada ee, waxbarashada farsamada iyo xirfadaha ayagana in ee, qaybaheedu kala duwan iyo noocyada ay noqonaya baahiyaha lagu saleynayo in meeshaas ayadana aada loo tilmaamo marka waa runtii sector ama qayb aada muhiim ah oo weyn haddana waxaa moodaa in aan wax badan looga sheegin ee, maaragtay xeerka ee, oo aan aada loo faahfaahin sida kuwii kalena ee, kuma qorna xeer nidaamyaa lagu soo saari doonaa inkastoo meel ka mid a aan ku arkayay wasaaradda ayaa diyaarinayso marka qaybtaas in aad xoogga loo saaro oo faahfaahin badan laga bixiyo ee, si ay u nidaamsanaato xeerkan uu ka muuqdo ee, intaasaan rabay inaan ku daro ee, waxbarashada dadban marka waa mahadsantihiin qayb gaar ahaan qaybta xirfadaha iyo farsamada walaalkaan ku wareejinaya
bismillaahi raxmaani raxiim magacayga waa ismaaciil axmed cali ahna maamulaha iskuulka albasiir school for the blind Een, ahna een, la taliyaha un-ka qaybta dhallinyarada un youth advisory board mid ka mid ah u qaabishana education and skills aad iyo aad aan ugu faraxsanaa maanta aan kasoo qayb galo Een, xafladan aad iyo aad u qiimaha badan ku soo qaaban qaabinaya aad iyo aad umahad celinayaa iyo xeerkan diyaarintiisa waxaan dareemayaa xeerkan dadka baahiyaha gaarka leh aad iyo aad ayaa loo tixgeliyey laakiin waxaa la yidhi wax walba ma dhammaystirnaa horta taas waan ku faraxsanahay inaan ka arko qodobadii hadda cutubka eh, sideedaad in laga xusay qodobka eh, maxaa lii jiray afartan iyo lixaad up to afartan iyo sagaalaad laakiin weli waxaa ka dhimaa inaan ku dari lahaa een, in farta brailka and sign language-ka dadka dhagoolayaasha in lagu aqoonsado oo in imtixaanka ardayda dadka naafada een, ay ku galaan farta brailka iyo sign language-ka sida loo aqoonsado sida farta kale oo printiga oo caadiga oo dadka u dhaq- u isticmaalaan taas in lagu soo daro midda kale een, dhinaca kale een, qodob kale oo maxaan arkayay structure-ka iskuulka oo ka soo qabo masaajid iyo un yeesho taasna waxaan ku dari lahaa in maxaa la dhahay in uu iskuulka uu yeesho envi- environment oo friendly la ah dadka naafada ah aragga la amba dhagoolka amba dadka physical challenge-ga maxaa yeelay haddii aanu iskuulkii uu ardaygii uu dhib ku qabaayo oo mar walba u baahanayo ardaydii kale inay caawiyaan taas dhibaatay ku tahay laakiin haddii ardayga uu leeyahay iskuulka een, structure like qofta aragga la waa inuu iskuulka uu leeyahay pavement meel mashabiyad camal ah oo hal mitir amba laba mitir oo barxadda iskuulka meesha oo maaragtay baroniga lagu ciyaaro fasalka musqusha meel walba tegayso ilaa albaabka si uu maaragtay si comfortable ugu socdo haddii uu physical challenge yana waa inuu jaranjarooyinka laga yareeyaa oo mar walba ay ahaataa maaragtay jaranjaradii laga dhaafo oo raam loo sameeyo midda kale waa in uu lahaadaa waa in uu lahaadaa iskuulkaas maxaa la dhihi jiray structure dadka maaragtay adapted ku ah dadka naafada ah taas waa mid midda kale maxaa la dhahay een, waxbarashada dadka een, gaarka loo leeyahay waxay u baahan taha tayo iyo aad u badan Een, farta brailka ee soomaaligana ma jirto marka farta brailka soomaaligana waa in lagu soo daraa oo in grade one iyo grade two loo aqoonsadaa midda kalena dadka ee maaragtay naafada waa in ay lahaadaan een, kaba soo qabo een, dad qodobka hadlayaa jiray een, oo ustaadka uu ka dhawaajinaya daate oo ahaa macalinka haddii la dooranayo inuunan in oo lahaan intaasna waxaa waaye waad dareemaysaa waa inuunan lahaanin eh, maaragtay structure body am- or waxaad i saameynayo taas in las- laga saaraa waana ku mahadsantihiin aad iyo aad nagu sii dheereen ma waa dareemayaa waqtiga insha allah waxaan rajaynaynaa laakiin dadka naafada ah da- gaar ahaan dadka aragga la ama dadka dhigaha la waxay u baahan yihiin marka hore waxaa la yidhi isba- eh, waxbarashada en, inclusion in laga dhigo laakiin inclusion weli lama gaarin oo waxaa la gaari karaa inclusionka haddii baahidii gaarka iskuulkii maaragtay waxbarashada special educationka oo gaarka ahay aan weli la xaqabtirin oo because iskuol ay leeyihiin haba yaraatee dadka aragga la amba dadka dhagolayaasha ee oo gaar u leeyihiin ma jiro iskuulladii kira bay ku jiraan marka taasna wasaaradda waxaan ku dardargelinayaa in ay iskuulladan maaragtay waaweyn ee wax ka siiyaan si maaragtay dadkan si comfortable ah ee wax u bartaan ee u dareemaan inay waddanka wax ka leeyihiin waan ku mahadsantihiin
waa hal mar waa waa mahadsantihiin ee macaahidda cilmi baarista esos s b a gobolka banaadir qaybta waxbarashada expertiga wixii ka joogo cabdiraxmaan dhowkayaale ma jiraa magacaasa isoo gaar waqtiguna aad aan usoo koobno qof kastana xaruntuu ka socda ha noo sheego maadaama dadku aan aan isku wada dardarayno san dadka oga dhex baranno
gobolka banaadir qaybta waxbarashada
qof kasta markuu hadlaayo fikirkiisa dhiibanayo noo sheegi karaa Eh, waay bismi illahi raxmaan raxiim magacayga waxaa la yidhahdaa mustafa cabdullaahi fayruus waxaan ka socdaa macadka cilmi baarista soomaaliyeed oo loo soo gaabiyo isos oo ka tirsan jaamacadda muqdisho Eh, marka ugu horreysa waxaan salaamayaa dhammaanba mas-uuliyiinta kala duwan eh, aqoon-yahanka iyo waxgaradka kaleete goobta jooga Eh, marka xiga waxaan bogaadinayaa eh, sharcigan eh, loogu talagalay waxbarashada dalka oo baahi jirtay buuxinaya kaalin fiicanna ka qaadan karaa hagidda eh, muxuu ahaaye waxbarashada dalka iyo horumarinteeda Eh, sida guud ee ka muuqanaysa waxa weeyaan maadaama sharcigii xi- xilligan uu soo baxayo iyo waxbarashadii oo ka horreysay oo baahday ay jirto eh, kobociisii caadiga ahaa ama dabiiciga ahaa inuuna soo marin oo ay dhici karto waxyaabo fara badan inay ku jiraan oo ka maqan Eh, si guud waxaan usoo jeedin lahaa qoraalka maadaama uu yahay sharci soo baxaya in xagga qoraalka inuu u baahan yahay tifaftir Eh, taas marka waa dhinaciisa qoraalka waxaa ku noqon doona dabcan tiimkii ka shaqaynayay qodobo waxaa jira asxaabtii igu horreeyay ay sheegeen maadaama hore loo sheegay iyagana ku noqon maayo laakiin dhowr qodoboo kooban ayaan wax ka yar tilmaami Eh, qodobka shanaad ee ku yaal bogga afraad cinwaankiisu waxa weeyaan awoodda wasaaradda Ee, malaha erey bixinta waxaa kaga habboonayd in la yidhaahdo waajibaadka wasaaradda hadalka hoosena saasuu sheegayayo xilalka iyo waajibaadka wasaaradda taas waa ereyga oo keliya nuxurkiisa waxba kama ee, sheegayo Ee, qaybaha kaleeto ee wax ka tilmaamayo waxaa ka mid ah ee, qodobka toddobaad oo ku yaala bogga labaatanaad waa qeybta tacliinta sare Ee, qodobka toddobaad wuxuu sheegayaa waajibaadka hay-adaha tacliinta sare Ee, halkaas si toos ah looguma xusin cilmi baarista oo ka mid ah howlaha ay hay-adaha tacliinta sare ay qabtaan Ee, waxaan tale ahaan usoo jeedin lahaa in lagu daro inay samayn karaan ama inay sameeyaan cilmi baaris waxaa la raacin karaa eh, qodobka lixaad eh, ama qodob gaar ah waa laga dhigi karaa laakiin cilmi baadhista in la xuso eh, waa qayb weyn oo muhiim ah waayo waa qayb shaqadoodii ka mid ah iyagana awood u siinaysa dhinac kalena xil ka saaraysa Eh, qodobka tobnaad oo ku yaal bogga koob iyo labaatanaad waa inkastoo qoladii jaamacaduhu ay dhinac ka tilmaameen wuxuu shardi ka dhigayaa ugu yaraan afar kulliyadood oo leh afar takhasus Eh, halkan waxaan isleeyahay sheegidda tiradaa kulliyaduhu eh, inaan loo baahnayn culaysna ay keeni karto sababtoo ah jaamacadaha samaysma waxaa jira qaar takhasus gaara u samaysma oo aan u samaysman inay jaamacad haddii la yahay inay kuliyadaha oo dhan ay dhigto waxaa dhici karta in la helo jaamacad iyadu caafimaadka keliya takhasuskeedu uu yahay eh, jaamacad tiknolojiyada uu takhasuskeedu uu yahay eh, waxaa kaloo ka jirta iyadana eh, adduunyadana laga raacaa eh, jaamacad ka sokow inay kuliyadna jiri karto marka halkaa haddii ereyga jaamacadda la doonayo in laga ilaaliyo waxaa la odhan karaa jaamacad waxay noqon kartaa wixii saddex kuliyadood ama ka badan ka kooban laakiin iyadana in lagu daro in la furi karo kuliyad marka halkaas in dib loogu noqdo ayay ila tahay oo shardiga jaamacadaha afarta kuliyadood looga dhigayo eh, inayna ku habboonayn eh, waayo ara- eh, eh, eh, dhaqanka adduunyada ka jira inuuna halkaas ku habboonayn bay ila tahay Eh, qodobka kaleeto waxa weeyaan waa qodobka labaatan iyo shanaad ee bogga ugu dambeeya ee sideed iyo labaatan fiqradiisa ah waxay ka hadlaysaa wasiirka waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare wuxuu awood u leeyahay inuu qaato go-aan ka dhan ah hay-adaha waxbarashada tacliinta sare yacni qaabka u qoryahay marka eh, ka dhan ah yacni waa waa wasiir dagaal ku qaaday tacliinta sare shaqadu hayo oo dhanna tacliinta sare u hayaa marka eh, waxaa laga yaabaa ujeeddadii loo jeeday iyo sida loo qoray inayna islahayn baa dhici karta ka dhan ah yacni waa in uun aan eh, marka waxay la tahay yani qodobkaasi in laga saaro sidiisaba baahi loo qabaa inayna jirin sababtoo ah eh, wixii ku saabsan tacliinta iyo qodobka ba baa sheegaya wixii kaleete arrimo degdeg ahna qodobka kale ka dambeeya ayaa sheegaya marka qodobkaas ah eh, in laga maarmo eh, qaabku u qoran yahayna ayna ayna ayna habboonayn marka in laga saaro ayaan soo jeedin lahaa mar kale eh, eh, guddigii soo diyaariyay aad bay u mahadsan yihiin soo saaristiisana waan bogaadinayaa waadna mahadsantihiin
Ah, bismillaah Eh, waa salaame dhammaan eh, madaxda kala duwan oo halkan joogto Eh, runtii guud ahaan eh, sharcigaana sharci laga shaqeeyey oo runtii waqti la geliyey marka eh, aniga marka qodobada badan ah waxaa sheegay asxaabta iga horeysay Eh, waxaan rabaa dhowr qodob uguna hal qodob keliya inaan caddeeyo Eh, qodobka labaatanaad eh, eh, qodobka waxaan leedahay kow iyo laba qodobka laba- laba iyo labaatanaad afka waxbarashada afka waxbarashada wuxuu sheegayaa kow waxbarasho dugsiga hoose ama dugsiga dhexe kow ilaa sifurta sideedaad waxaa ku baxaysaa af soomaali waxay ku baxaysaa af soomaali taas ay ku jirto in ilmaha la baraayo af soomaaliga la baraayo qodobka labaad marka waxaa ku qoran luqadda ingiriiska oo tayaysan waxaa lagu bilaabayaa fasalka saddexaad marka cunug markaa carabigii la baray oo carabigii baranaayo haddana baranaayo af soomaaligii hadda markaa in isagoo maarata sagaal jir ah lagu bilaabo ingiliiska hoogaa way dhibaysa ani marka meesha waxaan dhihi lahaa ha la geeyo fasalka lixaad ha la geeyo aan dhihi lahaa Eh, dhammaantiin waa mahadsan tihiin asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu meeshaan ka socda oo meelo badane waxaan ka socdaa eh, muxuu ahaa eh, macadka waxbarashada ee kobac ayaan ka socdaa
bismi illahi raxmaan raxiim profesor liibaan xuseen ciise la yidhaahdaa cilmi baare oo sharci yaqaan ah oo jaamacadda muqdisho ka tirsan marka eh, maadaama cilmi baarista laga hadlayo ani waxaa iigu muhiimsaneyd dhinaca sharciga hab habdeganaanta sharciga inaan fiiriyo Eh, waxaa ku jira ereyada qaarkood oo sharciga guud ahaan horta aad buu u fiican yahay waa tallaabo la qaaday waaye Een, maalin kastana roma maalin ma- maalin keliya ma aysan dhismin in wax lagu biiriyo waa loo baahan yahay Ee, waxaan isleeyahay waxyaalaha ugu horeeya waxaa ka mid a waxyaalaha soo noqnoqonaya Een, in marka hadda erebixinaha ugu horeeya la sheegaya meel waxaa lagu sheegay erebixinta ugu horeeya qodobka koo iyo tobnaad marka lagu tilmaamayo mu'asasad waxaa la yidhaahdaa hay-ad gaar loo leeyahay ayaa lagu tilmaamay dallado waxbarashana way ka daba imaanayaan oo koo iyo labaatan waxaa la leeyahay waa iyadana waa wax gooni da- loo leeyahay marka hadhowda kolkii la fasiraayana dallad iyo mu'asasada waa la isdhexgelinayaa marka waxaa roon in mu'asasada un meesha laga saaro sidaasay ila tahay sida mataqaana oo kale loo sheego waxaan kaloo tilmaamayaa waxaa ku qoran ee, muddada mudaxileedka waxbarashada waa muhim buu u yahay waa la sheegay wakhtiga dugsiga hoose ee, yacni asaasiga marxaladda asaasiga dugsiga sare waa la sheegay marxaladdii jaamacadda kolka la yidhi jaamacad kuliyado unbaa la sheegay iyo macaahid oo ka kooban waa la sheegay laba sano ilaa saddex sano ah Ee, xataa macaahidda diiniga waa la sheegay oo mataqaana intay ka koobnaanayaan kuwa farsamada waa la ilaa iyo laba laakiin jaamacaddii waxaa la yidhi ee, la- sh- een, macaa- in laba sano shahaadooyinkaas kale waa way ka hooseeyaan heerka jaamacaddaa la yidhi sanadahooda jaamacaddiina lama sheegin ma laba sana ma saddex sana ma afar sana lama sheegin calal aqal ama in la yidhaahdo jaamacadaha qaarkood afar sano ayay yidhaahdaan qaarkoodna waxay yidhaha ugu yaraan saddex sano ama credit hours baa lagu xadidaa in la yidhaha credit hourskaas boqol iyo afar iyo labaatan saac boqol iyo soddon saacadood boqol iyo afartan saacadood waa in wax la sheegaa haddaanan la sheegin waxay iska noqonaysaa wuu- waa- shahaadadii ka hooseysay ee ahayd dibloomka sare wuu ka hooseeyaa jaamacad baa la yidhi jaamacaddiina lama sheegin meeshii loo refergareyna lama sheegin iyadana way ka hooseysaa baa la yidhi marka sharcigu mugdi ma- marnaba ma aqbalo sharcigu mugdi ma- marna eh, ma aqbalo Een, ugu dambeyn qaybtan uu sheegay eh, ustaad mustafa uu u tilmaamay awoodaha wasaaradda ani waxay la tahay xeerkan muddadii dheeraa oo khabiirka ayaa noo sheegay uu soo maray iyo dowladihii isbedelay iyo hadda waxyaalo badan baa isa sii bedelay oo waxaa weeye xataa gobolkii banaadir tacliintiisa ilaa dugsiga hoose waa la wareejiyey oo waxaa lagu wareejiyey eh, gobolkii banaadir Eh, maamul goboleedyadiina way way leeyihiin marka wasaaraddii inta qodobadeeda dib in loo eegay u baahan tahay oo ah yacni inay manhajkii dejiso in shahaadaadkii ay samayso inay ku kormeerto laakiin waxaa ku jira qodoba sheegaya meeshaa sheegaya waxa ay kontarooleysaa ama eh, dugsiyadii maxaa la yidhaahdaa eh, xadaanadii waxay iyadana mataqaanaa ay hubinay kontarooleysaa marka wasaaraddii maadaama nidaamkii federaalka uu yahay in la yidhaahdo waxay hubinaysaa habraac inay u dejiso inay waxyaalaha marka siiqadaas in aad loo sameeyo oo waxay u baahan tahay in la fiiriyo wasaaradda waxa ay qabanayso waa hawsheedii waa ku- yacni inay manhaj ka dejiso in shahaadaadka inay samayso in hadday tababaro gaara ay dhiibayso meeshaas marka waxay u baahan tahay haddii kale wuxuu imaanaya lana sharci waa midda loo noqonayo marjica lagu kala baxayo mar walbaba loo noqonayo hadhowdii sharcigaana waxaan maqlaysa hadda siyaasadii baan u maaran la'nahaye waxbarashadiina in maamul goboleed iyo federaal iyo intaysan kala noqon halkaa wasaaradda waxa ay leedahay in si clear leh loo sheego oo la yidhaha waxaasay leedahay oo berina waana waxyaalo badan oo mar walbaba soo noqnoqdo waa mahadsantihin
bismillaah magacayga waa maxamed shariif eh, oo ah cilmi baare ka socda somali public agenda Een, ah, guddiga arrimaha bulshada ee baarlamaanka iyo sidoo kale wasaaradda waxbarashada iyo dhammaan hay-adaha kale ee arrimaha waxbarashada ka shaqeeya ee goobjooga waan salaamaya Eh, guddiga iyo dhammaan intii soo diyaarisay sharcigan eh, aad bay u mahadsan yihiin runtii waa sharci ay ka soo shaqeeyeen khubaro oo runtii waxyaabo badan oo aada u muhiiman ha lagu xusay waaye Eh, dhowr qodob ama dhowr arrin ayaan eh, kala soo baxay oon isidhi eh, ama aan rabay inaan wax badan ka taabto laakiin qaar badan waa laga hadlay mar rabo inaan ku laabto Eh, waxaan rabaa eh, kuwo ayagana muhiima inaan eh, ku daro ra'yigayga Eh, qodobka ama cutubka koowaad qodobka saddexaad ee ka hadlaya xuquuqda waxbarashada oo kale waxaad moodaa in si fiican aan loo caddayn Eh, waxaa ka maqan aan isleeyahay xuquuqda qofka helaayo oo kale waxaa lagu soo koobay keliya eh, wasaaraddu waxay hirgelinaysaa istaraatiijiyada waxbarashada lacag la'aanta ah si loo helo waxbarasho loo dhan yahay loona siman yahay marka waxaad moodaa eh, cinwaanka ama eh, xuquuqda waxbarashada marka la yidhaahdo in yani waxa ugu horreya laga fikra ay tahay xuquuqdaas waxay tahay iyo yani cidda helaysa marka waxaan isleeyahay waxaa habboon in lagu daro eh, qofkii helaayo tusaale la yidhahdo qof kasta ama da'da oo kale la xuso kadibna eh, marka eh, inta hadda qoran lasii raaciyo qodobkaas waa kaas Eh, kan labaad eh, qodobka toddobiyo tobnaad ee ka hadlaya noocyada iyo muddada waxbarashada heerka labaad ee dugsiyada sare iyo eh, maahida kale ee diiniga iyo eh, farsamooyinka waxaa lagu xusay afar sano waxaan ognahay dugsiyada sare afar sano waaye markii la dhammeeyana eh, shahaadooyin ayaa la siiyaa ardaydu way shaqaysan karaan ama eh, heerka kale jaamacadda ay sii wadan karaan Eh, imtixaanoodka imtixaanaadkana wasaaradda ayaa qaado laakiin ee macaahidda kale sida macaahidda diiniga ah ee farsamada ee waxaa la sheegay ee saddex ilaa afar sano marka waxaan isweydiinayay ee haddii ay dhammeeyaan ma ayagina imtixaanaadkii fadhiisanayaan wasaaradda ma qaadayso ee maxaa la dhihi jiray hadhow hadday rabaan inay sii wataan ma sii wadan karaan jaamacada iyo ma usii gudbi karaan waxaad moodaa xoogaa yar meeshana ee mugdi yar inuu ku jiro in la caddeeyo ay usii baahan tahay ee qodobka kale ee aan rabay asna inaan wax ka yidhaahdo waa midka la xidhiira afafka cutubka saddexaad ee qodobka waxaan u malayn laba iyo labaatanaad afafka waxbarashada ee gaar ahaan ee farqada saddexaad waxbarashada dugsiga sare waxay ka bax- waxay ku bixaysaa afafka soomaaliga carabi ama inglisha ku qoran marka waxaad moodaa een, ee, af soomaaliga marka laga soo tago oo midka koowaad ah carabi ama english si guud micnaha bulshada dhexdeeda waxaa ka jiro xoogaha in lagu wareersan yahay ama eh, marka la yidhaahdo carabiga iyo ingiriiska midda koowaad ah sida noo qoran carabiga hadda koow ah me aan soomaali marka laga soo tago carabiga soo hormaraayo laakiin waxaad moodaa isticmaal markii la yidhaahdo ingilishka inuu ka badan yahay eh, goobaha shaqada iyo goobaha kale ee tacliinta sare isticmaalka eh, carabiga inuu kaga badan yahay marka waxaad moodaa eh, markii loo laabto waxbarashadana in ay keentay tafaaruq badan oo dadka qaarna ay carabigii qaateen qaarna ingilishka ay qaateen hadhowna markii laisku imaado meelaha xitaa shaqada ee, yani ay imaanayso waxyaabo kala duwan oo farqooyin badan ama yani qiimayntii xitaa ay adkaanayso marka ee, qodobkaasna xoogaa waxaan dhihi lahaa ee, mid ha laga qaato ee, hadda carabiga yani goobaha shaqooyinka aad looma isticmaalo marka hadhow cilmibaaris dhanka cilmibaaristana markaan ka fiirino oo badi ee, hadda ee, afka ingiriiska lagu sameeyo oo literatureki iyo wax kastoo la adeegsanayo tixraac loo sameeyana af ingiriis ku qoran in ingiriiskana ee, yani maadaama hadda annagu ee, afkeennii afka soomaaliga hadda tixraacyadii iyo cilmibaaristii iyo wax badan aan usii samayn in kaasna asna ee, meesha la fiiriyo ama la kala at least mid la qaato marka ma rabo inaan kusii dheeraado ee, intaasaan kusoo koobaya waad mahadsantihiin
السلام عليكم waxaa fikirka darsan lahaa cutubka sideedaad oo ka hadlaaya baahiyaha gaarka cutubka sideedaad ee ka hadlaaya baahiyaha gaarka ah yacni wasaaradda waxbarashada baahiyaha gaarka ardayda oo oo oo oo la baro in oo manhajka lagu soo daro farta oo silenciga iyo sida qoraalka oo dadka oo indhoolada farta ay aqri karin camal in manhajka manhajka oo ku baxaayo dowladda in lagu soo daro intaas ku darsaay waxaan ku socdaa gobolka banaadir qaybta waxbarashada
waa waa mahadsantihiin haddii ay jirto dad la martiqaaday oo aanan xusin ee, bini aadanaa la yahay waa la ii cudurdaaraa haddii ay jiraan wakhti waa haystaa weli aan ku dhagaysan karo dad aanan wicin miyaa jira oo martidana ka mid ah ma jiraana u fahmay waa mahadsantihiin waxaan rabaa hal mar marka ee, ee, qoladii ugu dambeysay ee, wiilkii weliba ugu dambeeyey su-aashii uu weydiinayo gabadha ka horreeyey inaan hal mar wasaaradda ku celiyo dugsiyada ee, diiniga ah oo aanan inta badan aanan gelin ee, imtixaanaadkii ee, dowladda oo oo finalka ah ama secondariga ha ahaadaan ama eidka ha ahaadaan sidee lagu maaraynayaa iyaga sidee loola dhaqmaa Ee, ma se jiraan imtixaankaas horta ma ka mid noqdaan oo ma ka qayb galaan su-aashaas waa fiicnayd inay wasaaradda ee, wax yar noo faahfaahiso
بسم الله madaxdan ka booba wax yar laba dug laba nooc oo dugsiyaabuu yuu cilmi baaruhu sheegay oo midna waxay ahayd dugsiyada farsamada midna wuxuu ahaa dugsiyada eh, diinta lagu barto dugsiyada shareecada lagu barto almacaahid sharciya dugsiyada farsamada sanadkii labaad ayay wasaaradda imtixaan ka qaaday Eh, laba dugsi baa ka qayb qaatay labadii sane lasoo dhaafayba midna wuxuu ahaa dugsi lmucaasir mid kalena wuxuu ahaa dugsi alburuuj ee farsamada marka wada- wasaaraddu wax imtixaankii guud bay ku dartay maadooyinka gaarka ay u leeyihiina gaar bay uga qaaday shahaadadii dugsiga sarena way siisay dugsiyada diiniga ah ama macaahida sharciga ah waxaa la- waxaa hadda lagu jiraa in loo sameeyo eh, muqarar ama silibus midaysan markaa ka bacdi wasaaraddu imtixaan ka qaadi kartaa laakiin hadda way isku day runtii way wasaaraddu u yimaadeen imtixaan laga qaada way doonayeen laakiin maadaama uusan jirin silibus ay ka midaysan yihiin waxaa la- la- la go'aansaday in dib loo dhigo inta imtixaan inta silibaska laga diyaarinhayo ama muqararka laga diyaarinayo kadibna sistamka ku darsamaan haddana waxaa lagu xaliyaa arrintooda in shahaadooyinkooda loo tasdiiqiyo marka wasaaradda uu keenaan waa mahadsantihin
waa mahadsantihiin Eh, su-aal kaloo waxaa iiga soo dhexbaxday eh, tiimkii jaamacadaha eh, ay ahayd yacni ardayga diiwaangelintiisa iyo inta badan wasaaradda ama sharciga wuxuu xoogga saaraa layidhi publica maadaama private ay jiraan yacni max- max- ma isku noocay noqonayaan mase si gooniya ayagana loo xusi doonaa sharciga intii oo
raxiim waa mahadsan tahay sharciga markii la dejinayey ama maaragtay ay ay dejinayeen dadka khubarada ah la qoraayey eh, ardayda soomaaliyeed marka jaamacadaha laga diiwaangelinayo eh, public iyo private ba isku si in loogu diiwaangeliya loogu talagalay Eh, kolley waa laga yaabaa eh, in eh, dadka qoraayey ay xoogaa ka ilduufeen laakiin eh, jaamacad mar haddii la soo gelaayo jaamacadda babliga eh, waxaa loo qaadaa ogtihiin eh, hadda eh, jaamacadaha kaleba imtixaan qabuul ama imtixaan soo geli jaamacadaha marka eh, hadda wax ay ku kala duwan yihiin waa jaamacad waa jaamacad babliga ha ahaato ama private ha ahaato Eh, qoridda eh, ardayda waa maaragtay eh, isku mid wax ay kala duwan yihiin ma leh Eh, laakiin haddii ay maadadaas hadda ay ka maqnayd eh, insha allahu tacaala kolley guddigina waa la joogaan oo maaragtay sharci gacanta ku hayan way ku dari doonaan insha allahu taala wax kale aan ugu talagalnay ma jiraan
waa mahadsantihiin barnaamijku wuxuu noo marayaa gabagabo waxaan rabaa inaan eh, idin idiin sheego eh, wixii maanta aad adinka ku darteen eh, wasaaradda eh, orginaalka ay soo gudbisay iyo guddiga fikirkii uu ku daray intaba baarlamaanka la gey doonaa waxaa noo sii dhimin doodii weyneed ee baarlamaanka labada boqol iyo toddobaatan iyo shanta xildhibaan oo iyagana fikirkoodu ay sidaanoo kale ugu darsanayaan markaas kadib baa lasoo gabagabayn doonaa akhrin saddexaad uu mari doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo waxaan rajaynayaa in badan oo ka mid ah fikirkiina in meeshan uu ka dhex muuqan doono hadduu ilaahay yidhaahdo Eh, waa idinkaga mahadcelinayaa eh, dulqaadkiina eh, fikradihiina iyo juhdigii aad geliseen intaba Eh, waxaan aadaynaa wakhtigii salaada iyo qadada hadduu ilaahay yidhaahdo brograamkeenana intaasuu noogu ekaan doonaa wasaaradda waa u mahadcelinayaa iyagana sharcigan juhdiga ay geliyeen iyo inay eh, nagala qayb qaataan eh, wixii mugdi nooga jirana ay noo faahfaahiyeen iyo dhammaan guddiga inta igala soo qayb gashay Eh, tiimkii dhallinyarada ahaa oo minidka noo diyaarinayey eh, hay-addii brograamkan noo qabanqaabinaysay maamul goboleedyada intaba waxaa idinkaga mahadcelinayaa wakhtigii qiimaha badnaa oo aad siiseen sharcigan waxaan leeyahay ajarkiisa ilaahay ha idin siiyo waxaad gudanaysiin waajib idin saarnaay ay ahayd asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu faatixadana noo akhriya sidii aan markii horeba ugu bilaabanay
ha kulmeen dadweyne muddo dheer kadeedna ha kulmeen dadweyne muddo dheer